waa hagaag dhegeystayaal idaacadii star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan saaxiibyaal dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suban meel walba naga joogtaan ama naga dhegeysanaysaan kusoo dhawaada xubinta wargeysyada oo subaxliba halka si toos aad uga dhegeysataan maalin weliba saaxiibayaal dhegeystayaal arooryo suban saaxiibaha qeybaha dambe haddii ay bahraali ka noqdo xubinta wargeysyada daily nation the standard saakan ku bilaw wargeyska the standard halkan waxyaalaha markaas uu ka qorayo wuxuu saaka faahfaahin halka uu kaga bixinaya dabcan madaxweynaha ku-xigeenka ragaadayga shawac oo dabcan imikan usoo jeestay arrimaha wax ka qabashada dhanka sharciyada waa dhanka waa waaxda dambi baarista dalka iyo sidoo kale waaxda ammaanka dhegeystayaal ayuu hadda markaas usoo jeestay halkan ayaa hadaladiisa markaasi soo baxayaan soo tirayaan iyadoo markaas weli madaxay kaga dhigantahay kiisas fara badan oo markaasi loo geystay inta markaasi ololihii waqtiga siyaasadda ay ku jireen oo ciidamada uu ku sheegay in la adeegsanayay halkan waa markaas ku sheegay in hogaaminta qeybta waxda dembi baarista ama qeybta markaasi baaritaanada kala duwan waxda u xilsaaran ama u qaabilsan ay sameynayeen in markaasi dib u eegis lagu sameeyo oo markaasi la eego iyadoo markaasi hanaanka dib loo raacayo halkan wuxuu markaas wargeyska faahfaahin kaga bixinaya wuxuu leeyahay clear instruction iyadoo markaasi dabcan loo hoggaansamayo loola qaadanayo si waadix ah oo markaas lagu soo saarayo sidoo kalena si deg deg ah baaritaano loogu qaadayo waa kow waxaa sidoo kale uu leeyahay waxaa sidoo kale la adkeynayaa laiskuna milmaya waqtiyada ama laisku saxayaa waqtiyada saxda ah qofka markaasi gacanta loo geliyay ama gacanta markaasi lagu dhigay ama markaasi gacantiisa dabcan waa gacanta lagu dhigay oo shaksiga markaasi baaritaanada ay ku socdaan iyo waqtiga saxda ah ee baaritaanada ay kusoo gabagaboobi karaan waxaa sidoo kale saddex uu leeyahay qofka dabcan sarkaalka ah waxaa markaasi qasbi kara ama sidoo kale waxaa dhaareed garayn karaa oo sidoo kale dabagal ku sameyn karaa isagoo idin wato isagoo markaasi qaabka nidaamsan ee saxda ah oo la tacaali kara shakhsiyaadka lagu haysto dembiyada laakiin iskama bixi karo isagoo haysanin idin la-aan mise iskama bixi karo isagoo iska socdo keliya oo qaab markaasi kaga faaideysanaya siyaasadda ah laakiin waa inuu warqad wataa qofkaasna uu ku dooni karo inuu baaritaan ku sameeyo kuna sameeyo baaritaankaasina ah mid sax ah oo qaabilsan hanaanka qofka lagu tuhmayo idin idin la-aan halkaasi kama bixi kara sarkaalka waxaa halka sidoo kale laleeyahay dabcan iyadoo bresha ama cadaadis xoogan la saarayo shakhsiyaadka baaritaanada markaasi sameynayo ama baaritaanada markaasi lagu hayo wuxuu markaasi sheegayaa madaxweyne ku-xigeenka taasni mid markaasi suurtogeli karta oo markaasi lagu soo gabagabayn karo hanaanka baaritaanada ma aha waa mid wuxuu leeyahay agajugleyn iyo sidoo kale dhibaateyn loo geysanaya shakhsiyaadka wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay dabcan in tani ay noqoto mid markaasi soo noqnoqotay oo ah mid markaasi dowladda imikan xukuumadda ruto uu doonayo inuu isbedel iyo weliba kala dambeyn xoogan oo xukuumadda markaasi ka qabto inta xilalka weliba dhanka amniga sida halka wargeyska saaka uu qorayo kiisaska oo hadda markaasi laga doonaya in la dharoogaro amase in la tuuro meesha laga tuuro oo hadda dib markaasi miiska loogu wada celiyo ama dib markaasi baaritaano kale loogu bilaabo iyadoo markaasi tuhmanayaasha iyo shakhsiyaadka lacagaha markaasi ka xanibanta iyo shakhsiyaadka baaritaanada soomarinta iyo weliba musuq maasuqa lagu haysto in markaasi dib kale mar kale baaritaan loo sameeyo iyadoo markaasi tani ka turjumayso inay wixii hore markaasi ay iminka noqonayso in meesha laga tuuro oo hadda ay noqon doonto in baaritaano fresh ah ee xukuumadda ruto ay samaysta dhegeystayaal waxaa hadalladaasi yiri dhegeystayaal oo sidoo kale baryahan daba dhigtay ciidamada iyo sidoo kale waaxda laamaha ammaanka ee kala duwan iyo waaxda dambi baarista dalka waa madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashagwa wuxuu leeyahay looma noqon doono dhibaatadii wadanka ka dhacday iyo weliba adeegsiga iyo weliba cagajugleynta ee ciidamada markaasi sida qaldan loo adeegsanayay oo balse waxay noqon doonaan kuwa markaasi ka madax banaan noqon doonana kuwa markaasi ummadda ama shacabka u adeegay ciidamada booliiska ama laamaha ammaanka wargeyska boggiisa afraad ayaa halkan faahfaahin kaga bixinaya iyadoo markaasu sheegayo inay tusaale u noqon doonto dhammaan xubnaha kala duwan ee ciidamada markaasi booliiska ee afrika halkan wargeyska wuxuu sidoo kale dabcan imikan madaxa u saarayaa waaxda dambibaarista dalka waa waxda markaasi waa waxda dawcadso ogidda dalka dhegeystayaal nuurdiin xaaji in hadda markaasi la sheegayo oo laga codsanaya in kiisas kale oo hore leh markaasi meesha uu ka tuuro iyadoo kiisas kale oo dabcan shakhsiyaad lagu haystay wax sabamarin musuq maasuq iyo sidoo kale dilal meesha uu ka saaray ee weliba saaxiibada markaasi aadka ugu dhow dhegeystayaal ay yihiin xubnaha markaasi imikan magacaaban ama lasoo magacaabay turxan bixinta mare ee dhegeystayaal weliba ay ka mid tahay aisha juma waxaana wargeyska uu saaka faahfaahin kaga bixinaya inay tani ay tahay mid markaasi dynamical duo waxaa loo yaqaana dhegeystayaal imaanayso ama ay imaanayso shakhsiyaadka dabcan in ay dhibaatada iyo weliba culeysada wadanka wakhtiga ololaha siyaasadda iyo wakhtiga ka horeba ay tahay mid markaasi dadka ay nafsi dabcan neebsan waayeen waa halkan uu leeyahay wuxuu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka dalka waa madaxweyne ku-xigeenka dhegeystayaal rigaadi gashagwa in ay tani tahay ay ka turjumayso dabcan dabcan ay ka turjumayso dadnimada iyo sidoo kale qaabka ay doonnimada ay ugu cuntami karto dhegeystayaal iyadoo hadda uu sheegayo in dhaqdhaqaaqa ama sidoo kale waxaa loo yaqaana dynamic duwo ay tahay mid markaasi imikan lagu dib loogu celin karin ama sidoo kale lagula andacoon karin dhaqdhaqaaqyada dhibaatada marka hore keena dhegeystayaal taasuu sheegay in meesha uu ka saaray dhegeystayaal rigaade ayaa hadda markaasi sheegaya in keysaska markaasi la rido oo sidoo kale dib markaasi miiska ama sidoo kale roomka waa borroomka waxaa loo yaqaana dhegeystayaal la geeyo halkaas lagu jexjeexo ama halkaas lagu soo bandhigo dhibaatada waraalahaada waa halkaas lagu jexjeexo qaabka lagu gerigalo baaritaanada qaabka arrintan ku imaatay in qofkaasi shaksiga somar lagu arko iyo dil inuu geystay iyadoo markaasi iyadoo turxan bixin ama sidoo kale nidaam sax ah oo dhammaystiran in markaasi ay ku holgeli karaan waaxda qaabilsan baaritaanada dhegeystayaal sida uu halkan ku tilmaamay saaka wargeyska ee rigaadayga shaagwa uuna kaga hadlayo warbixin dheer uu kaga qoray boggiisa afraad dhegeystayaal weli waxaa socotaa turxan bixinta ay xubnihii markaasi uu soo magacaabay madaxweynaha dalka william samoel ruto shalay oo markaasi la magacay wasiirka maaliyadda wasiirka ganacsiga wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka wasiirka dhegeystayaal tamarta iyo sidoo kale gabadha markaasi lagu magacaabo aisha juma oo iyadana ka mid tah dhegeystayaal public service agenda iyo affirmative dhegeystayaal action kuwa loo yaqaano waxaa sidoo kale dhegeystayaal halkan lacagahooda ay kusoo bandhigeen wasiirka maaliyadda waxaa ninka lagu maca profesor njuguna indingu waa indengu wuxuu markaas haysta lacag gaaraysa sagaal boqol iyo konton milyan halka moses kuuriya wasiirka ganacsiga uu haysto toddoba boqol iyo konton milyan halka sidoo kalena u haysto wasiirka amniga gudaha iyo howlaha qaran kithuri kindike waxa uu haystaa shan boqol afartan iyo afar milyan halka david chirchir oo asana wasiirka tamarta uu haysto dhegeystayaal afar boqol sideetan iyo laba milyan waxaa sidoo kale halkan aisha juma ay haysataa waa gabadha markaasi imikan dabcan uu soo magacaabay sidoo kale xulafada aadka ugu dhow ah madaxweyne ku-xigeenka waa madaxweynaha raallihaade dalka william ruto waanaxay haysataa lacag gaaraysa boqol milyan dhegeystayaal halkan waxaa saaka wargeyska uu qorayaa gabadha markaas waa qofka dabcan wasiirka ah uguna shahaadayar dhegeystayaal ay tahay gabadhaasi aisha juma iyadoosan wadanin shahaadooyin markaasi ku filan balse waxay sheegtay in ay wakhtiga markaasi ay ahayd fasalka labaad ee secondariga aabaheed uu ku daray nin kadibna ay caruur dhashay wakhtigaas ay ka baxday iskuul laakiin waxay sheegtay in markaasi dib ugu laabatay iskuulka waxaana sheegtay inay markaasi dadaashay oo ay markaasi noqotay meya waxaa sidoo kale ay noqotay dhegeystayaal m c a kansela dhegeystayaal ka dambe waxay noqotay wakiilka dumarka waxaana markii u dambeysay ay ahayd m b waxaana haddii ay u tartantay xilka markaasi gabarnimada inkastoo ay kusoo bixin jegadaasi dhegeystayaal laakiin waxaa markaasi saaxiibkeeda u magacaabay ama william ruto madaxweynaha wuxuu u magacaabay wasiirka ama wasiirka shalay oo waxa laga weydiiyey aisha juma waxay sheegtay in ayada la yiraahdo aisha cabdalla dhegeystayaal katana waa gabar markaasi muslimad ah dhegeystayaal laakiin waxay sheegtay inay ka baxday diinta islaamka ee sheegtay in magac ahaan magaceeda ay wadato muslim uu yahay balse diinta ay wadatay inay tahay diin markaasi aan muslimka ahayn mise kristaan dhegeystayaal aisha juma ayaa markaasi lagu tilmaamaa dhegeystayaal qof shakhsiyaadka ugu cadcad ee xeebta markaasi aadka loogu gorgortamo sidoo kalena waa gabar markaas aftahan ah oo ay markaasi siyaasiyiinta aada ugu xisaabtamaan waxay horaan ka tirsan isbahaysiga waa dabcan horaan waxay ka tirsan xisbiga o d m inkastoo cilaaqaadkooda uu markii dambe u xumaaday railana sidoo kale uu markaas hilfaha u qaaday oo kiisas fara badan ay markii dambena lagu qaada dhegeystayaal aisha juma ayaa hadda gabadha markaasi ugu dabcan waa dabcan waa uga warqadaha yar oo hadda markaas wasiirka ah dhegeystayaal waa kenya waa tahay dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka qoybare ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal hadda waxaa leeyahay manhajka cusub ee c b c reform oo markaasi dib eegis lagu sameyn doona ayaa marka waxaa leeyahay kenyaanka waxay haystaan soddon maalmood ama soddon cisho ayay haystaan in markaasi ay dib ku eegis ku sameeyaan tiimka markaasi uu madaxweynaha uu soo xuray si ee loo eego dib u eegista ama dib loo fiiriyo waa kaarin kalaamka dhegeystayaal wuxuuna bilaaban doonaa dabcan curriculum statworks dabcan waxay bilaaban doontaa shaqadeeda waxaana halkan dabcan uu tilmaamayaa iyadoo markaasi buuq fara badan uu ka dhashay manhajka cusub ee curriculumka waxaana uu sheegay madaxweynaha in culeysyo fara badan ay iminkan dareemayaan waalidiinta iyo macalimiinta wuxuu sheegay in culeysyo fara badan ay soo baxeen taasoo keentay manhajkan cusub dhegeystayaal oo dadka ay xamili waayeen waxa uu sheegay in haddii markaas waalidiinta iyo sidoo kale shacabka ay ku qanacsan yihiin uu sii socon doono ma sii wadi doono laakiin guddi ku kooban tiro ah ayuu soo saaray madaxweynaha kuwaasoo eegi doono ama dib eegis ku fiirin doono balse nidaamkan inay markaas dhalinta dabcan caruurta ay u fiican tahay mise ardada ay u fiican tahay inaysan u fiicneen iyo sidoo kale culayska faraha badan qaabka loo qafiifin karo iyo haddii markaas meesha laga saaro sistemkii hore ama manhajkii hore dib loogu noqonayo dhegeyso wargeyska bogiisa qaybta dambe ayaa qoraya wargeyska daily nation waxaa wargeyska uu sidoo kale tilmaamayaa baahida faraha badan iyo sidoo kale iminkan fahandarada ee caruurta la qabsan layihiin iyadoo madaxweynihii hore ee uhuru kenyatta uu qalinka ku duugay in manhajkaasi uu dhaqangala dhegeystayaal laakiin ololihii wakhtiga siyaasadda ah ayaa markaasi sheegay madaxweynaha iyo ku-xigeenkii sare gaaday gashaawa iyo william ruuto ayaa sheegeen in dib eegisi ku sameyn doona manhajka waxa uu sheegay in suurtagalnimada ay ku dadaali doonaan qaabka ugu habboon ee ku qanacsan yihiin dadka shacabka dhegeystayaal waxaa halkan wargeyska uu qorayaa dhegeysta d c i unit officers dabcan ugaarsadii oo hadda la ugaarsanayo dabcan waa ugaarsatadii oo hadda la ugaarsanayo ayuu wargeyska qoraya waaxda dambi baarista dalka dhegeystayaal kadib markii arrimo markaasi fara badan ay soo baxeen waxaa hadda markaasi dadka qaar ay soo dhaweeyeen arrinka markaasuu ku dhaqaaqay madaxweynaha kadib markuu kala diray waaxda gaarka waa waaxda markaas qaybta ka ah waa gaarka ah ee ka ahayd d c ida ee loo yaqaano special service unit s s u waxay hadda markaasi dabcan sheegeen in baaritaano lagu sameeyo waxaana foom gareeyey dhegeystayaal iminka ninka xilka markaas iska casilay ee george kinoti kii nation ayaa markaasi soo arkay wargeyska oo markaasi kaga hadlay laba maalmood oo markaasi laga joogo arrintan dabcan waa saraakiishaasi oo lagu tuhmayo in ay dhibaato xoogan wadanka markaasi ku hayeen sidoo kalena dilalka qorsheysan ay sameyn jireen iyo weliba la bixitaanka shakhsiyaadka waxaana markaasi madaxweynaha uu sheegay in shakhsiyaadka markaasi lagu tuhmo argagixisada ama lagu tuhmo dhegeystayaal dembiyada kala duwan ee dilalka iyo sidoo kale waxyaalaha markaasi sida qaldan loo adeegsanayay ay hadda habboon tahay in markaasi maxkamadda ay xaq u heli karaan in maxkamadda go-aan ay ka gaarto xabsiyada loogu talagalay ay maraan madaxweynaha ayaa markaasi sheegay inay tani ay tahay mid markaasi sumcadda wadanka ka dilayso iyo weliba sida ardaxaandarada ay markaasi ula kacayaan dadka waxa uu sheegay in kumanaan qof ah markaasi ay dabcan waa dabcan kumanaan qof ah qoysaskooda ay ka bixiyeen oo ay dileen ay ku kala tuureen webiyada madaxweynaha ayaa markaasi tani dabcan waxay imaatay dhegeystayaal kadib markii la waayey laba nin oo indiya u dhashay iyo sidoo kale darawalkii waday oo lagu tuhumsay shakhsiyaadkaasi hadda waxaa la sheegayaa in labaatan markaasi saraakiishaasi ka tirsan waa s s u da oo gaarka ciidamada gaarka ah dhegeystayaal oo hadda baaritaano lagu wado kuwaasoo lagu tuhmayo dhegeystayaal taasi keentay in la kala dira dhegeysta waxaana sheegayaan ama hadda sheegayaan in waaxda kala duwan ee d c i da ay iskugu imaan doonaan kuwaasoo baaritaano lagu sameyn dhammaan iyo weliba falalkii kala duwanaa ay geysteen tan iyo markii la as-aasay dhegeysta sidaa wargeyska saaka uu qorayo madaxweynaha ayaa sheegay in marare aan naga gaabsan doonin sidoo kalena uu ogaan doonaan shakhsiyaadkaasi dabagal xoogan lagu sameyn doono halka ay qof waliba ay ka keeneen iyo ay ku dileen dhegeystayaal waxaana la sheegay in dhammaan dabcaan ay ku badnaayeen guud ahaan wadanka oo markaasi ay geysan jireen shakhsiyaadka ay geysan jireen dilalka wargeyska boggiisa labaad ayaa saaka faahfaahin ka qoraya dhegeystayaal ugaarsatadii oo la ugaarsanayo wargeyska saaka faahfaahin kaga dhigay idaacaddi star f m cutub gobolka waqooyi bari eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacaddi star f m cutub gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin subax wanaagsan aroori suban ayaan leeyahay saaxibada eena dhegeysanaya oo aalab ay nagala socdo sidoo kalena aada u taageera idaacaddi star f m qadka telefoonkaas eegeysa sidii horaanba ahayd dhegeystayaasha hal qad oo keliya inoo shaqeynaya qadkaasi ayaan dhammaantiin ka wada faa'iideysanaynaa saaxiibayaal waana qadka keliya waa raalli ahaada qadadka telefoonada waxaa lii sheegaya in la wada hagaajiyo oo sax ay yihiin ay shaqeynayaan cafwan waa lii sheegay waa mahadsan tahay shukran dabcan waa farsamada ninka farsamo yaqaanka dhegeystayaal george arrintaasi ku howlanaa dabcan wuu mahadsan yahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan balqadku hore saaka dhegeystaha subax wanaagsan walaal soo dhawow walaal magacaaga soo dhawow halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu subax wanaagsan cabdow soo dhawow yes joogo cabbaas abdisalax waxaana wanaagsan dadka in badan iga hiilay jaamkaas ka badnaa cafwan haye adaan u daafuraya loo wacan la wanaagsan dhib ma jiro ilaahay mahadiyo xaga dheer jawigu iska degan yahay alxamdulilah aad baa loogu wanaagsan yahay insha allahu ma dheer khayr qaban ilaah baan ka baryaynaa maralkan allah naga dulqaado ilaahay idinkii insha allahu waalow meel kastoo lagu kala baryay subax wacan oo wanaagsan aan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu cabdo umaasan yahay hadal s- fadlan
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu ismaaciil cabdikaunda wajeer soo dhow walaal magacaada ismaaciil ismaaciil wajeer ka waran wajeer masha allah nabaa lagu bari haye saaka se inoo dhegeysanaysaa maqalka idaacadda ma jira halkaas masha allah fasiixwa fasiixwa aad baad umaadsantay ismaaciil star f m soo dhow walaal magacaaga halo star f m walaal ilaa hadal fadlan waan ka xumahay dhegeystahaasi xigaa kalaan siinaya star f m soo dhow walaal magacaaga السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
وعليكم السلام وعليكم
soo dhowma maxalima
waa dhaway maasha allah maxaa shalay leenkaan ma shaqaynaynin sidiisaba jaamuna no- dadkaana ku batee dabcan telefoonka waa la xiray
waa maqli saaka salaad biyaan tijaabiye marka hadda horta alxamdulilah shalay roobaan helnay Mhm.
allaha noogu soo daraan leenahay intii Amiin.
bogtana allaha noo caafiyo naxariista ha qabtana allahana siiyo idinkana waa idin salaam istaafay shalaad shukran sagaalada aad baad umaasan tahay star f m soo dhowow
halo
walaal soo dhowow
waa dhawa waa dhawa
walaal halkee ku sugan tahay waa sugow sugow mandheera mandheera mandheera sugow mandheera ka waran alxamdulilah ilaahay baa mahad ilaahay baa mahad xoogaha qalbiga waxaa loo sheegaya roob inuu soo dhawaaday sale xooga waa nagu waradidhi boorka waa naga yar xabaalmay xale xoogaha sayraan ku ku fadhiisanay ma gada haye
alxamdulilah meelahan qoran meele laga xadxabaa la sheegay aad baan u laba nahay nabadgelyahay aad baad umaasan tahay baaba sugow xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa faalmo masalaana joogto faadumo masalaani ka waran saaka
waa la fiican yahay walaalkay alxamdulilah masalaani dharkee ka joogtaa
waxaan ka joogaa bulasacuudi boole sacuudi ka waran saaka boole sacuudi
waa lagu fiican yahay alxamdulilah intaan ka warqabo waan roona dhagdhag soo ma ahan Aha.
reer boole sacuudi aan salaameynaa shukran waa nii salaamay adiga Aad- dhegeystayaasha aad baad umaasan tahay gabadhaas way umaasan tahay reer boole sacuudi waan salaameynaa dhegeystayaal xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga
halo yuusuf bakado asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu caafimaad waxaa bari waad noo shaqanoo jooga qaybtiga dhagaxleyd nuurow eh, dhagaxley ka waran
alxamdulilah falilah alxamdu inta isheedii iyo dhagteeda ay maqasho alxamdulilah walaalkay waa fiican xoolaha waa dareereen miyaa maanta iyo shalay biyo la-aanaan maaragtay dhagaxley loogu rafaasay sidaas unbaa hadalhaan tahay maa sida kale alxamdulilah jawi nabad waa caalamal islaam nabad allah kusoo dabaalaan leenahay insha allahu tacaala aad baad umaasan tahay saaxiibkaas umaasan yahay xi- inkastoo biyo la-aan ee halkaasuu ka tabanaya ma laga sheegayo walaal soo dhowow magacaaga
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
siman oo joogto balanbala simana iyo balanbala ka waran waa la fiican yahay maasha allah walabala dhankee ka joogtaa
buuro kurow meel dhaa buulakurow magaalada dhexdeeda qaybta sh- dhinaca kale ha ii waran see lagu yahay
maasha allah fiicnaan dhagdhag soo ma ahan haa waa la fiican haye waa taa ini salaamayaa waa tahay gabadhaas way umaasan tahay eh, siman buulakurow walaal soo dhowow magacaaga halo wasalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa cali soomo jooga islii axlaso subax wanaagsan soo dhow baaba wanaagsano waxaan waxaa weeye ee
aniga waad og tahay oo waxaan nahay nin oo xasimiya la umoja wan kenya alliance oo kamida ma garan haye
laakiin mister hasla arrinta uu sameeyey arrin wanaagsan weeye ma garan aad iyo aad waa mogta macarabnimada naftirkeeda eh, waa wax bay- wax- mucaaradnimo.
wax bay- mucaaradnimo.
wax- wax bay ku ogo- wax bay ku ogoleysinaysaa Ah, mucaaradnimada mid wax dhisaysa weeye mogta aad iyo aad
wadankana wadanine oo jecel wadankooda iyo dadka iyo dalka deegaanka sax marka arrinta uu sameeyey waa sax aad iyo aad tobankii sanooo lasoo dhaafay wadanka waxaa looga noolay cabsi Mhm.
iyo argagax iyo wa- qaab wuxuusnimaad dad loo laayay weliba bu- qowmiyadda muslimka ee aad baa dhibaato u soo gaadhay waxaa fiicnaan lahayd marka inuu yidhi ha ku daro ha la baaro oo hadda soo ogaado wixii dhacay wuu sheegay dadka la laayahay wuu sheeg- wuu sheegay wuu sheegay in ba- wuu sheegay calise wuu sheegay wuu sheegay madaxweynaha in baaritaano lamaan lagu sameynayo
in dadka haddii qofka la tuumo Mhm.
waxay ahday in maxkamad la mariyo Mhm.
eh, la xiro maxkamad la geeyo uu qabsado lawyer markaas dembiga lagu haysto la cadeeyo laakiin dadkan yamiindis yamiindi webiga la yidhaaho iyo iyo iyo barayaala lagu tuuraayo Ah.
yacni waddanka kenya wax uu qa- waa runtiis waa mise hasla arrintaas waxa uu ku yahay aada baad umahadsan tahay waktiga awgiis aye salaamu shukran calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu culus ow waa mahadsan yahay waa aabaha idaacadda star f m codka gobolka qoybar Waa- waana qofka mucaaradka idaacadda ugu cadcad dhegeystayaal ee dhanka absimiyo marka imaato ku mahadsan yahay Eh, xigaha kale qadka telefoonka soo wanaagsan soo dhowow salaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu codkaada sare uqaad fadlan soo dhowow magacaaga
waan dhawahay buu k v t deegaanka soomaalida keenaya codkaada sare uqaad fadlan waan ku maqlayaa kor u- sare uqaad laakiin si aan ku wada maqal
mii maqashaa waan ku maqlayaa
maasha allah walaal halkan ku sugana jawiga subaxan aad buu u degan yahay dii roob baa la helin garade aada iyo aad maasha allah abaaraha waa laga baxay intaan helina kaninku kasiyiinan u rajaynayaa dhammaan guusiyaalka waxaan leeyahay subax wanaagsan abaarsanagayaa naga saara aamiin aad baad umahadsantaa kiin way mahadsantaa gabadhaasi dhankaasi suufta walaal soo dhow magacaaga subax wanaagsan
waan ku salaama bo wanaagsan oo wacan saa tahay fiican magacaaga
cayba gaarisa caybo gaarisa ka waran maasha allah intaan ka warramo walaal waa nabad baa lagu bowaa bariista ayay buuladee ku sugan tahay saaka buula sagaara sagaaray ka waran
maasha allah waan fiicannahay alxamdulilah aad baan u- waan labanahba waa qaysannah dhagdhag soo ma ahan Aa, waa dhagdhag shukran xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu magaca magaca maxamed cabdullaahi barbuuq barquuqa ka waran
lacag barbuuq ay kala dhigan tahay si ilaahay ugu talagalay abaar iyo kuleel iyo biyo la-aan waa ka fiicana nabad roobka dadka helana ilaahay usii yaalay annagana allah noo keenan la aamiin aamiin aamiin aamiin wuu mahadsan yahay Eh, saaxiibakaasi barquuqa kolba een, cibaadada unbay badiya reer mandheeraye bal inagana cibaadada badi- badiya een, kolba ilaahay qofna wax uma waynin roobka shalay mandheera uu siiyadayna wuu ku siin karaa laakiin waa dad markaasi saddex maalin soomeyna maqlaya reer mandheera een, wayna mahadsan yihiin sii wadana leeyahay dadaalka ay ku jiraan maasha allah xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
halo asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga
yusuf fakad aad baan ku salaamaya subax wanaagsan farxiyo kauntiga wajeer subax la mid ah wajeer ka waran saaka dhankee
alxamdulilah si fiican aan ku abraysano laqabooyi rooban sidayna ilay rooba noo keenan dheelay muslimiinta meel kastay joogaana subax wanaagsan adayna yuusuf oo subaxda kuwa aad baad mahadsan tahay gabadhaas farxiyo inkastoo ee, dhegeystayaashan ka codsanaya deegaanka ay joogaan mise meeshuu qofku ku sugan yahay in xogteeda uu isiiyo soo dhow walaal magacaaga
Hello, Wa- waan ku- salaam wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga
waadan cabdiweega garabala aadanow een, maxaa telefonkii ma lagaa yaray cidlay cidlad ba telefoonkaada ku jirtaa malaha
shaqan dhaaka xun miya
haye aadan halkee ku sugan tahay balabala ka dhankee maxaan joogaa meel isaqdirma idhaan yaa
meel isaqdirma idhaan baan jooga Is- weligu inkastoo isaqdirma isaaq darmaa
haa haye see lagu yahay isaaq darma agow waa laladey alxamdulilah aad baa loo fiican yahe Haa.
arrinta madaxweynaha uu sameeyey waan soo dhawaynaynaa si fiican buu yeelay aad baad mahadsan magacayga xasuusi
aadan cabdi aadan caadiyo telefoonka way kaa yar cidla- cidlad baa ku yara jirtaa markaa ha lagu cidlad bixiyo
haye insha allah aad baad umahadsan tahay xigaa kale qadka telefoonka siinaya soo dhow walaal magacaaga walaal ila hadal iska gaabi raadiyaha iska gaabi ila hadal fadlan xamdiye qad- dhagaxley baa joogtaa ka waran saaka maasha allah wallahi caawo beri maasha allah haye dhankay ka joogtaa een, xeryaha xeryaa kusooteya dhagax laga joogaa dhagaxley laakiin meesha ka joogta looma sheegay dadka miya mama aad baad umahadsan see lagu yahay dhankaas maasha allah wallahi caawo beri maasha allah xamdi aad baad umahadsan tahay shukran xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga walaalaan ku maqla aan ka xumahay dhegeystayaasha Ah, fadlan qofka meeshu ku sugan yahay inuu ii sheegay muhiim ah haddaad ku sugan tahay heryaha qaxootiga haddaa dhahda xagardheeraan jooga xagardheere waa weyn tahay adiga oo kale kama warqabtid De- deegaan meeshaas yar oo keliya aad ku sugan tahay ka warqabtaa haddaad ku sugan tahay gaarisa gaarisa dhan kama warqabtid meeshaad xaafadda aad ku sugan tahay keliya ayaad ka warqabtaa marka waa muhiim soo dhow walaal magacaaga
alo salaamu calaykum waa kuma soo dhowow calaykum salaam
waa cali axmed aadan oo daanyeer yuusuf bakad daanyaro daanyara ka waran saaka
daanyeer waa dhegdheg haye daanyeerkii ini dhibaya ka waran
daanyeerka debankan boosho unbuu la cararaya hadda aad wax cunay ma laho iyo dadka wax cunay ma laho marka waa u baahday
waa uu baaday daanyeerka wuu lagu soo fafkaday oo duq Haddii- oo dhaaf buu ka dhigay oo dadka hata wuu ku kacaybo hadee dee mararka qaar hadee inigana wax inaad siisaan muhiim soo ma ahan
waxba looma hayaba anaga abaar baan haysaa dee waan ka geedaynaa abaarta dee ku haysa dhima la adig wixii aad qudanaysa isagana waa waa dugaaga is- wax iskaga tuur wuxuu- waxay ahaataba
Haa, alxamdulilah ilaa una soo kala gaarin baan leenahay aad baad umahadsantaha shukran allah soo kala gaara dadka iyo ugaartaba Eh, waa tahay eh, gabagabadaan soo gaarnay hal daqiiqo oo keliya inoo soo hartay inkastoo meelo qaar aan maqlin isiolo hadal saaka kama hayo nairobi hadal kama hayo mombasa hadal kama hayo waan ku maqlahay soo dhow subax wanaagsan wanaagsan waa isbakad nuur waa taanarifa tanaarifa ka waran saaka nuurow alxamdulilah meel baadiyan ku suganahe ha
waan iska fiicana walaalo alxamdulilah waa aad baa loo barwaaqasan yahay Aad.
maaragtay abaaro mar waa laga baxay insha allah abaaraha ilaa idankiisa waqtiyada roobada roobka iminkan bilaabanaya dhegeystayaal soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Wacalaykum salaam.
Abdullahi Bare.
bare halkaa ku sugan tahay
waxaan ku sugnahay gaarisa ka dhankee
waa waa beri Oh.
eh, meesha lagu yidhahdo bo- ma- ma- masalaani soo dhow salug yahay saaka masalaani
masalaani aad baa loogu fiican yahay waa la barbaadaysan yahay madaxweynaha aad baan usoo dhaweynaynaa wuxuu aad noogu farax geliyey dadkii mataqaana la iska xirxirayay indhaha inta loo xiro mareegee la garanaynin lalaayi maayo taasaan aad ugu soo dhaweynaya hambalyo baan leenahay arrintaas aad bay noo farax gelisay aad baad umahadsan tahay shukran aa waqti waqtigana hay awgiis uu mahadsan yahay saaxiibkaasi xaafadda masalaani naga soo wacay ee gaarisa county dhegeysta ama gaarisa eh, township dhegeysta walaal soo dhow magacaaga walaal qaali aad baan ku salaamaya aroori wanaagsan shukran aroorle mid ah
dintooda dhagaxley bintee soo dhowow
maasha allah yusuf aad baan ku salaamaya shukran dhegeystayaasha meel walba ay jooga maasha allah dhagaxley goobtaan ka jeed faahfaahin adinkaas iyo inkastoo waqtigu nagu yaraya alla subxaana watacaala maanta erig dabar uu saaran yahay allah noo soo daayo aad baan ku salaamaya walaal qaali aad sidoo kale waan kaa qaada walaale Eh, gabagabadaan soo garan dhegeystayaal muscab ismaaciil stuudio ahlibaad ayuu ku sugan yahay warkii ayuu diyaar leeyahay Een, waa warkii ayuu diyaar leeyahay oo sideedii subaxnimo Een, kadibna waan isku soo noqon doonaa dhegeystayaal arrimaha xaaladda guud ee waddanka ayaan gudageli doonaa laakiin qadka telefoonka ugu dhammaansiinaya soo dhow walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga imbula imbiya ka waran mandheera
wallaahi shalay roob aan helnay xalay waqti qabow badan oo qurux badan aan ku waagbareysannay maantana cirku waa qurux badan yahay ilaaha lagu soo qayn raaciyaan leenahay inta aan helin oo hadda weli ah, baas- siigad indhaha ay ka gelina roob allah u keenan leenahay aamiin Dadkana ku kaloo khayr qabo allahna siiyaan leenahay aamiin walaale aad baad umahadsan tahay gabadhaasay dhegeystayaal idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari gabagabadii soo gaarnay waad ku mahadsan tahay la socodka dhegeysiga idaacadda star f m xubinta wargeysada ee suuxli baan ku oganay saaxiibada sida kusoo kaakacan kuwa bariistaan anaba yuusuf bakad ayaan idin socodsiiya dhegeystayaal أهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegeystayaal kulanti waxaana wanaagsan idaacaddii star f m codka gobolka waqooyi bari soo dhawaada barnaamijka iminkan si toos ah dhegeystayaal habada inoo gelayo waana barnaamijka hogaanka soo xiliba halkan si toos aad uga dhegeysataan alaba waxaa nila socodsiya anigu ah yuusuf bakat taariikhdu saaka waxay ku beegantaha sagaal iyo tobanka bisha oktoobar sanada labada kun labiyo labaatanka maalin arbacaha dhegeystayaal xaaladda guud ee waddanka iyadoo sidoo kale martay barnaamijka saaka inay la joogto waxaa stuudio halbaad dhegeysaa nagula sugan oo caamir maxamed dhegeystayaal ood garanaysaan saaka arimo fara badan aan barnaamijka diiradda ku saari doono ku gorfayn doono dhegeystayaal Ee, sidoo kale ka mid tahay dhegeystayaal xilaalka markaasi soomaalida iminka loo magacaabayo waxyaalaha markaasi soo kordhin karaan iyo waxa ka keenaya iyo xiriirka markaasi madaxweynaha iyo baahida faraha badan ee wadanka markaasi k- gobolka ka taagan iyo weliba xaqirad ee xa- dabcan xildhibaanada gobolka oo markaasi xaqirayaan baahida iyo horumarka dhegeystayaal gobolka iyo qaabka markaas u wada shaqeyn karaan xildhibaanada iyo wasiirka dabcan iyo weliba xogayaasha joogtada markaas laga yaaba in gobolka qayb looga soo daro ee gobolka waqooyi bari waxay tani ka turjumaysaa dhegeysan iyadoo tani ay hadda nagu cusboonayn ama sidoo kale ay cusboon ah, dabcan ay nagu cusboonayn waan ognahay inay nagu badan tahay keli tan uguma horeyso wasiire inay markaasi gobolka waqooyi bari hesho wasiire ayaa kasii horreeyay xukuumadii hore ee uhuru kenyatta t kibaki iyo sidoo kale t daniel torotich arab moy weli dhegeystayaal arrimahaasi aan daba soconnaa dhegeystayaal oo waxaad la socoteenba in isbuuci hore aan ka hadalna arrimahan laakiin saaka markaas waxaan u raadsanay khubaro si arrintan ay noogu faahfaahiyaan sidoo kale ay noogu jilciyaan ama keli magac ayay naga tahay iyo damaashaad iyo alalaas iyo mashxaradeen ilaan gobolkii wasiir buu helay intaan arrimahaas is dhegeystayaal aan sii gudagelin caamir iyo mikrofoonka laakiin marka hore dhegeystayaal iyo ogolada inaan soo qabto mid ka mid adeega qeybta barnaamijka ka ah shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa mar weliba macaamiisheeda u haysa adeegyada wanaagsan ee markaas ay dadka macaamiisha lagu talagalay macaamiisha safaricom waxay hadda haatan fursad ku helayaan ama aad u helaysaa inaad iibsan karta telefoon casri ah 4G aad ku iibsan karta labaatan shilin safaricom waxay markaasi doonaysaa macaamiisha inay ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxa la midka waxaad hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoon cusub oo union ray pro oo aad markaasi ku iibsan karta labaatan shii maalin weliba fursadan ayaa keli waxaad kaga faa'iidaysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muizi telefoonka kenyaanku yaqaanay kabam matooshiraha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka yahay 2g 3g adeeg waxaa markaasi la dhahaa lipa mudhogo mudhogo micnaheedu tahay tartiib tartiib iskaga bixi adeegan adigoo markaasi dhegeystayaal deg deg aysan kugu jirin tusaale dhegeysta markaad adeegan aad- aad dabcan haysato adeegsanayso casriga ah internetka aad u isticmaali karta waxaad sidoo kale kaga faa'iidaysan karta waxyaabaha kala duwan sida inaad ka barato xirfadaha cusub qofka in markaas wax badan kaga baaran kara googlaha ama googolka sidoo kale qofku kaga baaran kara ereygan hadduu dabcan ka adkaado af soomaaliga uu ku raadsan karo tilmaamaha qariirada mise google map waxaa loo yaqaana dhegeystayaal in qofka markaasi kaga faa'iidaysan karo asagoo markaasi meelaha kala duwan inuu joogo waxaa ka mid a dhegeysan in gabdhaha sidoo kale ay ka baran karaan cunin karista haddii markaasi xaajigaada cunin cunno markaasi xumi aad ku dishay iminkan qaybta youtube-ka sidoo kale kaga faa'iidaysan karta adigoo halkaasi macalimaad ku noqon karto dhegeystayaal keliya telefoonkaasi union ray bro telefoon markaasi qiimo jaban telefoon cid waliba jeebkeeda markaasi la qosli karo Galaf- telefoon markaasi cid waliba fahmi karto ama ku fahmi karo xitaa marka lacag la-aanta ama kaar la-aan ku yahu ku fahmay asagoo kusoo fiirinaya telefoonka waa telefoon loogu talagalay macaamiisha dhegeystayaal inay wax badan kaga faa'iidaystaan dhegeystayaal macaamiisha waxaa laga doonayaa inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka Union Ro- waa new neon rebro in kale fursaddan lipa mudhowga mudhow tani waxay markaasi micnaheeda tahay in qofku heli karo fursadaasi uu kagana faa'iidaysan karo fursadaha mu- lipa mudhowga mudhowga adigoo qaraaca xidig shan afar afar afar gees star five four four four hash kadib xulo lipa mudhowga mudhowga haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysaa dukaanka kugu dhabi safaricom markaad lacagta hesho dhegeystayaal kadib waxaad bixinaysaa lacag horumaraysa oo shan boqol halka baaqi aad ku bixin karto muddo sagaal bilood gudahooda taasi ee fursad markaasi kuu siinaysa inaad si tartiib tartiib iskaga bixiso adeegan adigoo fursad u helaysa sidoo kale he- la jahan qaadi karo dunidan casirooda dhegeystayaal facebooka lagagama horeyn karo twitterka lagaga horeyn karo instagramka iyo telegramka dhegeystayaal iyo snapchat whatsappka waxaasoo dhan adigaa markaasi calankaada sidanaysaa dhegeystayaal laakiin hadda waxaa laga yaabaa in ay ku ciilayso ama uu ku ciilayo telefoon la-aan maxaa sugaysaa iminkan boqol dukaamada shirkadda isgaarsiinta safaricom kadibna labaatankii shil indhaha kaaga dhufo qofka jooga war telefoonka isoo qaba dheh waryaan union rey baan u baahanahay markaas adigoo isbuukinaysa laakiin marka hore dhinacaha geesaha iska fiiri marka labaatankaada aad bixinayso geesaha iska fiiri ilaan lacag ma wadatid moogtahay kibir iyo dagaal meesha hala tegin geesaha markaa iska fiiriso aada ishubto ayaa halkaasi tegaysa waxaa leedahay wariyaha telefoonka isoo qabo telefoonke waa kaas shanta boqol ii qabo labaatankana ii qabo idgana waa kana irajsa gareebaalka is idib isla markiiba whatsappkii howlayaha furanaysa maxaa gaagale waxaa lagaama qaban kara adeer waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari caamir ayaa stuudiyaha laba dhegeystayaal ku sugan dhegeystayaal waa hagaagi dhegeystayaal waxba waqtigeena iska luminin dhegeystayaal bal iminkan stuudiya labaad si toosan u aadno caamir stuudiya labaad ku sugan dhegeystayaal caamir waan ku salaamaya soo dhow saaxiib shukran aan kuleeyahay sida qaab- eh, wanaagsan aad noo soo qaabishay waana kaga madcelinahay caamir een, soo dhow marka hore waan dhawaya yuusuf assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu camir aan ku bilaabno arrimahan iyo siyaasadda ee dabcan waddanka uu ku jira laga soo baxay Een, intaanan gudagelin xilalkan een, la siiyey siyaasiyiinta gobolka waqooyi bari ama qaar ka mid ah dhegeys een, een, mucaamirow waxaan rabnaa inaan kala ogaano eh, siyaasadda iyo doorka xilalkan hadda la siinaya ee qaabka ay meesha ka kala joogaan may ka saxan tahay siyaasad ahaan mise mowqifkeeda halkeeda may ka taagan tahay wallaahi madaxweynaha ee, waa nin lagu soo doortay barnaamijkaas ka hadlaya muddo dheer aad iyo aad waana madaxweynihii ku-xigeenka hore Mhm.
oo waddankan toban sano soo hogaaminaya aad iyo aad Ee, madaxweynihii hore iyo asaguna waxay iskugu imaadeen iyagoo laba xisbi wata ay is- isu imaadeen Mhm.
oy talada waddankan ay qaybsadaan oo ku heshiiyeen marka a- arrimo siyaasad daraadood waa tii isfahm waayeen electionkii labaad markii lagu noqday oo maxkamadda kii hore ay ku celisay arrimo yacni ay oppositionka marka iyada ay caddeeyeen oy dhaheen yacni ee, arrimahan cadaalad uma dhicin fan free election waddanka lagama qaban marka maxkamadan waa tii ku celisay Ku- marka electionka laga soo baxay oo uhuru kenyatta markii saddexaad lasoo doortay khilaafaa dhex galay marka waa tii wixii handshake la dhahayna laisu keenay marka ninkii bannaanka loo yaara dhigay marka waxaas raadsaday inta asugu la dhib ahayd oo marka u badneed ee, eedo badan ka sheeganaya baarlamaanka oo marka iyada eedo badan ka sheeganaya executive-ka madaxtan- madaxtooyada waddanka dhib badan ka sheegana adiga wixii siyaasaddiya marka u yara shaqaysay iyo dad badan oo yacni ganacsiga iyo waddanka ka halaabay yacni dhaqaalihii oo yara halaabay oo waddanka sixir barar iyo maarata inflation iska kacay dollarkii oo corka maray yacni covid-kii oo imaaday dowladda yacni arrimo badan oo cessation of movement inta laysu soconin iyo curfew iyo wax la keenay ade arrimo badan oo siyaasad ku dhismi kara ayaa u shaqeeyay madaxweyne ku-xigeenka hore asagoona fahmaya siyaasadda yacni meeshay u socoto Mm.
Ah, waqtiga iyada marka dad saaxiibayaashiisa iyo asxaab iyo waxaan in isku dhibahayeen yani oo kulligood qaar ka soo jeeda central kenya qaar asagoo ba- yani meel kala soo jeeda oo rift valley marka wixiiaas balance garay dad badan oo cawanaya ninkii dhammaalo waddanka u taagnaay muddo dheer oo siyaasada waddanka kenya yacni in lagu qaybsada yacni hami bilow-aadanimo ah oona laga bixiya siyaasadda kenya yacni digtataanimada iyo dhibka dadka loo geysana xuquuqul insaanka in la simo Mhm.
ninkii muddo badan lagu aqaanay track recordkaas ayaa marka dowladda kula heshiiyey asaaba yacni handshake la dhaha marka ay handshake timaaday marka raila odinga waxaas ka aamusay marka dhibka waddanka awal lagu ogaay yacni ninka eurobondas ay aada ugu sheekayn jiray lacagihii badan oo la dhacayo waddanka eh, yacni tanariva galeyd waa lagu abuuraa la dhahay Kalu- eh, meeshaan oo galana eh, yacni Irrigation.
ha n c p p oo yacni galeyda meesha wad- storageka waddanka galeyda lagu yacni lagu stogareeya loo keediyo lagu keydiyo corruption badanaa ka dhacay yacni waxaa dhacay health scandals badanaa waddanka ka dhacay oo lagu eedeynaa madaxweynaha yacni dadka la dhashay yacni wax asaaso badan ayaa waddanka ka dhacay waqtiga handshake ay dhacday oo 2018 ilaa ka 2022 marka raila oo lagu ogaani jiray inaas ka hor imaada waxaas hataa extrajudicial killing dar hadda ujeeda madaxweynaha waxaa disolf garay unit dhammaalo s s u ladhaha oo d c i ka mid ah oo isku eedeeyey oo madaxweynaha eedeynahaya oo isleeyahay yani xaquuqul insaan badan ay geysteen marka waqtigan kulli xaquuqul insaankan ay dhacayeen corruptionkan yacni faraha badan as waddanka as ka dhacay raila oo lagu aqaanay inay mar walba isu taagnaada good governance yacni dowlad wanaag ayaa ka gaabay arrinta marka waxay u furtay dariishad ninka la dhaha ruto ruto marka waxaa isla hadlay oo isla helay ninkii oo aamusan raila oo lagu aqaanay dowlad inaad always check balance ku hagaajiya oo ka aamusay maxkamadaha uhuru waxaa noqday madaxweynaha ugu horeeya contempt of court yacni ma- maxaakiimta iyo judiciaryga kenya gacanta ku sayri ayaas noqday railana marka weligiis baxaad ka shaqayn jiray waxaa la dhahaa judicial reform waa madax Yani dib u eegis iyo- dib u eegista iyo reformka Mhm.
2017 electionka marka lagu noqdayna yacni asagoo ay la gaar mareen maxkamadaha xaqdarrada ka jirta i b c ninka asagoo ayaa marka maxkamadihii oo la dulma baarlamaanka oo la dulma waxaa uhuru waxaa dhisay marka yacni wasiiriin awood xoog u leh oo imperial executive la dhahaa oo awood leh haddis marka ruto waxaad meesha ka faa'iidaystay ninkii lagu ogaay dowladda inaas always check balance ku fiiriya oo aamusay oo yacni dowladdan ay ku takrafale xaquuqul insaanka corruptionka balaayada yacni cidda sixir bararka dhaqaale xumada corruptionka yacni oo noqday high scale aan laga hadlayn ayaa la aamusiyey nin la aamusiyey afka wax loo geliyaa noqday raila midii iyo madaxweynihii oo marka asxaabta siyaasada ka hor imaaday hadda ninka yacni ducaale camal waa aragtay nin waxaa jira hadda governor ke muranga waxaa dahayni owsaan kaama jirta b b i soconime marka waxay isku dayeen wax b b i la dhahaa oo marka iyada dhaqaalaha waddanka yaalla iyo siyaasada waddanka yaalla aan u cunimin oo dadka laga dhadhacsiin karin haasaan gobolkan annaga kasoo jeedna camal indaas fiirisid wax looga dariba ma laha waxaa la kala qaybsan rabay adiga waxay iska ahayd in lagu dhammeeya yacni b b i waxay iska ahayd document looga tirgalay in lagu xaliya siyaasada marka iyada taagan oodna marka madaxweynaha iyo madaxweyne iyo opposition leaderga marka iyadaa ay lahayeen waxaan ku dabiibaynaa yacni siyaasada kala tagsan wadanka sida layskugu keena marka taasna kulley war kale ay lahaan doontaa b b i wadanka ma u fiicneed xaaladda sadaa hadda tahay waqti kale laga hadli karaa marka adi arrimahana wadankiisu qabtay waqti wadankiioo marka kacsan oo arrimo badan ku kacsanaya referendum in lagu furo la rabay marka referendumkina marka lagu keenay baarlamaanka iyo nidaamka dastuuriga gadaal laga maray marka arrimihii ayaa u hiilisay ninka la dhaha ruto ganacsiga waddanka oo dhulka dhegay dadka ganacsiyaashii oo dhulka ku dhacay covid periodkii oo dadka ay baabeen bangiyaasha ay dadka yacni xoolaha inay ka qaadaan ay ku ogshamaan ay isku dayeen waahda canshuurta oo marka canshuurta codka maraysay oon laga hadlaynin marka ninka kaleexo waxaad noqday marka dowladdan ku jiro madaxweyne ku-xigeenka eh oona laakiine shacibka warka ay rabaan marka iyada ku hadli kara kenyana taariikh waxaaba ka taalla qofka maxaas ahaan jiray maba taalla ama manaasiyaasa ahaada ama shacibka ahaada shacibka nafkiisa taariikhda horodan ma raacaan taariikhda waktiga iyada ninka waxaad u taagan yahay ayaa un ay ku mathalaan marka adi arrimahaasaad ninkiisu ku keenay siyaasadaas ka dhisay siyaasaddiis ka dhisana kolley waa raylan waxaas ka sheeganaya laakiin asagu waa ku guulaystay see i b c maxkamadaha buu qoreen markaas kabacdina waxaad dhisay dowlad dowladda hadda nidaamkeeda in badan waa hagaajinhayaa waana dhisahayaa kolley marka waxaana loo arkaa yacni nin hadda qabiilihii soo dhisay oo rift valley ciddaas asagoo kasoo imaaday iyo central kenya inaas xaqooda meel saara yacni sifa electionka twenty twenty seven asugu soo noqda kursiga marka qaybiska hadda intaas fiirisid waa qaybis ku salaysan yacni siyaasad soo socota twenty twenty seven ooba midii hadda lasoo dhaafay aan yacni yacni kulahaan doonin impact weyn waa tahay camar sharaxaad kooban ayaa noo samaysay bal siyaasadda uu ka leeyahay gobolka waqooyi bari markaad fiiriso iyo weliba hadda xilalkan loo magacaabay iyadoo aan dib a ka fiirin doonto laakiin hadda mowqifka uu ka leeyahay danta guud uu ka leeyahay north eastern maxay tahay iyadoo hadda qaar qaar xanxan ay soo baxayaan in xoogayaal joogto laga yaabo inay soo baxaan wallaahi horta north eastern xal weyn oo iska leeyahay ma laha laakiin north eastern yacni waa yacni xeeb yacni ximin ka mid waddankan kenya marka sharciga kenyana waa qeexay inay yacni marka wax la qaybsanaa ay ka muuqata wejiga waddanka sharciga kenya ayaa qaba oo nin walba xaquuqdiisa la siiya xaquuqdaas waa lagugu dhiibaa waa su-aal kale laakiin xaquuq qof walba in la siiyo waddankan oo feeska kenya ay ka muuqata dowladnimada waa wax dastuuriya marka hadda waxaas waa gobolka waxaad sii executiveka intaas ka fiirisid waxaas ku daray yacni wasiirka difaaca oo nin saaxiibkiisa oo muddo dheer isla jireen oo waktiga hataa la raacdayn jiray oo marka isgafeen ruto iyo raila la baxay oo livestock assistant minister ahaan jiray aadan ducale ninka asuga hayo ay muddo dheer saaxiib hayeen u r b lieutenant ahay oo muddo badan u r b u taagnaay ayaas maanta ku qaabilay oona u dhiibay marka ducaalana waktiga siyaasada ay socotay hal dhigiisa ahayd intaas ruto soo gala inaan ka aan ka yacni ka nasan doona siyaasadan kulul oo electionka marka adiga ninka ducaala la dhahaa saasaas wax ugu dhiibay waana executiveka baarlamaanka dowladda markaad maqashay marka saddex ayba ka kooban tahay baarlamaanka marka dadka xaquuqu leh inay soo doortaan laakiin intaan baarlamaankan imaanin camirow waxaan u baahannahay inaan ogaano bal siyaasadda gobolka dabcan markaad fiiriso mucaaradnimada iyo muxaafidnimada ilan gobolada qaar waa loo kala badan yahay hadda oo kale nyanza iyo northern laiskuma barbardhigi karo xeebta iyo gobolka waqooyi bari laiskuma barbardhigi karo
north eastern maya yani markaan kuleeyahay dowladnimadan kaaga sheekaynaya yani waxaan kuleeyahay dowladnimada waa saddex gobol sax mid waa judiciary waa maxkamta iyo maxkamadaha maxkamadaha nidaamka yacni judicial service commission al raaca qofkii jaajka ahay saas ayay wax ku doortaan oo lagu galaa midda kale waa baarlamaanka baarlamaankana waa cod dadkii ay soo doorteen dad midda kalena waa executive waa madaxweynaha wixii u arka inaas doorto ay ku matalaan dowladiisa wasiirahay ka mid yihiin yani principal secretariyaasha hadda la dooranaana inkastoo la marin doono nidaam dowladi oo public service commission ay mari doonaan interview waxaan la mari doona laakiin waxay unku biishowan doontaa madaxweynaha northestern siyaasadaas kaleeyahy maxaa waa siyaasad weyn northesternka ma laha yani waxaas hadda northestern sii waa wax la siin jiray northestern xilligii yacni laga soo baxay siyaasadii mooy qaatay oo kuuga waddankaas ka dhacay ana caamir ahaan waxaan saadaaliyaa janceka ugu weynaayay oo north eastern dowladnimada ay dabamartay kow waa markaas waddankan kuuga ka dhacay oo nin soomaali ka mid ah oo soomaali oo dhulka waqtiga iyada 1982 78 shafta lagu magacaabo ay dhib badan ay dowladda ka hagaajinaysay emergency law ka jireen ordinances act badan ay ka jireen ayaa dowladda waxay sheegtay inaas ninkii ka ciyaaray ee door weyn ka ciyaaray inaas badbaadiyay madaxweynaha iyo dowladda marka iyada taagnayd marka qofka markaas dowlad badbaadiyey oo inqilaab dowlad ka badbaadiyana waa ninka yani inaas ugu saama ugu saamaynta badan aas ka noqdo dowladdaas soomaalida marka aniga xilligan sugaya inay wax weyn ka noqdaan ama integrationka because dad baxsan ay ahayen waqtiga kulley waa ka hadalnay arusha declaration marka laisu keenay cigaal iyo congo iskugu tageen marka dambena arusha laiskugu tagay oo cigaal iyo jomo kenyatta ay isu imaadeen oo maxamed xaji ibrahim cigaal yani ra-iisul wasaarihii soomaaliya laisu imaaday oo arrinta n f d laga heshay arrimaha jawharka oo yacni asaasiga ahayna aan laga wada hadlin laakiin siyaasa ahaan see loo dabaqaa dhibka dhulka ka jira yacni waqtigaas ilaa ka nineteen eighty two kuwga markaa dhacay soomaaliya dad dulman ay ahaayeen oo wax walba ku dulman nolosha ku dulman yani dowlad ahaanta ku dulman yani ku dulman yani ganacsi ku dulman wax walba ku dulman horumarka ku dulman waana wax la design gareey us hadda waxaa jirta waxa la dhahaa sessional paper number ten of nineteen sixty five waxaa la design gareey blueprintaas waddankan leeyahay economic blueprint bannaankaa laga saaray goormaa la design gareey baashaas nineteen sixty five nineteen sixty five noodasaan dhibaaba ka jiray kolka la xaaliyay waa goormaa waa nineteen sixty seven sixty nine ayaa la xaaliyay mowqifka siyaasad oo noodastan ka taal markaas waddankaa markiisu imaadaya nineteen sixty five oo wasiirka planninga laisu imaaday oo laga tashanayay yacni kenya trajectionka yacni trajectory planka economic planka marka laga tashanay soo no soomaali way ka maqnayd marka ana caamir ahaan laba fursadaaba aan waddankan u yeelanay inaan ku darsanno ka mid noqono labada waxaa waa waqtigan kuuga ninka yacni la tilmaamo oo la sheego oo taarikhda kenya inkastoo taarikhdiisa badan la qorin oo taarikhda hadda boogta laisku barin oo noodastan iyo waxaan ilmahayba ogan ninka yacni haldoor ka ciyaaray waa jenaraal maxamuud marka asaguna waxaa la siiy waxa la waxaan tokenism aan laha yani waa yacni saaxibnimo wax lagu bixiya iska jirta asagoo jeneraal leh walaalkiisna ninkay xuseen mandeleo asaguna muddo badan wasiir ahay labaatan sano labaatan sano taagnahay marka dhulkii maxaa kusoo gortumay dhul ahaan dhul ahaan maxaa kusoo kortay tacliinta maxaa kusoo kortay ID ga screeningka 1989 la hagaajinay 1989 generalka wadanka yaa sahay yaa ciidamada wadankan Kenya u weynay wasiir aan lahayn laakiin waxaas u jeeda Soomaali because Soomaaliya soo jabahaysa qaxootiga dhacaya screening aan lagu hagaajin screeningka bakka saacadana istaagan yahay immigration shalay waxay soo saartay qardaas ay leedahay ilmaha yaryar oo ku dhashay border communities adigana boqolkiiba sagaashan lagala jeeda soomaali ayaa waxaa la dhahay in la fedgareeyo waa maanta waa nasiib darra dowladnimo laisku sheegaya oo yacni ilmaha yaryar oo teenageskana maanta shan iyo toban waxay ka yar ama cunug saddex jir afar jir maanta la fedgareynahay waqtigii laga soo tagay marka wax waa noo qabsan waaye waqtiga waddankan marka waxaad galay reform political reform 1992 rag faarax macalim iyo waxaan waa lasoo doortay oo xisbiyaal kusoo galgalay waa iska jireen rajada weyneed oon aan ilahay waa 2010 constitution inaad dadka wax ka bedeli kara yacni shaksi wax la siiy oo saaxiibnimo lagu siiy 2007 nordistan laba wasiir ay lahayd laba wasiir wasiirkana waa wasiir difaacaas ahay oo marka dambena isla qabtay markaas saytoota dhintay isla qabtay wasiirka amniga gudaha iyo difaaca isla qabtay oo maxamed yuusuf xaaji iyo nin la dhaha maxamed cilmi oo loo dhiibay yacni wixii dhib ka jiri kara asal regionka dhulka abaaraysan oo yacni samburu turkana iyo northeastern ayaa kaamil asraila usii wasaarad gooni u ah dadkaas oo oo yacni meel kale oo kenya yacni yacni drought management authoritygan inay hoos gasho oo saas u shaqaysa waqtigaasna p s aan lahaynay p s waa la lahay yacni police commissioner waqtigeeda two thousand and seven aan ku sheekaynaya nin police commissioner oo soomaaliya brigadier cali la dhaha joogo ha marka ximan ahaan qof shaksi waa loo sheegaa waa wax waa loo siiyaa laakiin share development yaa maqan annagana maanta waxaan ku qanacsannahay laba iyo saddex qof iyo oo wax la sii oo saaxiibnimo lagu sii aniga caamir ahaan markaan ta'diili oon yacni siyaasadda aan fiiri analytical kind of study ku hagaaji wasiir soomaali saaxiibnimo hadda muse xuseen mandalo aan ka hadlay yuusuf xaaji aan ka hadlay yacni markaan fiiri maxamed cabdine la dhahaa jiri jiray isaguna regional minister oo unit of government ku imaaday two thousand and three markay dowladda kibaaki iyo mucaaradka isu imaadeen oo dowlad yacni loo dhan yahay la dhisay government of national unity oo dadkii mucaaradka lagu soo yara dadaray infamaysa marka aniga markaan saadaalay yacni reform yacni agitation siyaasad isbeddel wasiirnimo ku salaysaneed waa tii two thousand and three la helay oo allah u naxariista ninka la dhahi jiray axmed khaliif ximin ka midaas aas noqday yacni dadka raadinaya isbeddelka maxaa la beddelaa marka inay waddankan loo sinaada human iyo development equality inay xaquuqda bilow aadanka iyo yacni dhismaha iyo nolosha loo sinaada ayay ku- ay foundation u ahay yacni two thousand and Yaani hal kudhigiisa isaga saas ahayd.
halkudhiga ah Mhm.
2007 eh, 2002 waa rainbow collision Mm.
marka iyada ayaa lala dagaalaa mooye oo xil- xilli dheer 24 sano waddanka soo hay Mm.
oo marka lagu eedaynaya inaas yacni siyaasadda iyo xaquuqul insaankaba ka geysta dembiyaal badan marka aniga caamirahaan markaan fiiri axmed khaliif waxaas ku yimaaday reform haba ahaata ximin markaadna gobolka dowladda kaanu ay raaceen asagoo kale ayaa banaanka ka istaagay oo dhahay gobolka taariikhdiisa waasaan kulley waddankan siyaasiyiintan adiga waa la socotaa mar waxaaba iska jirtay yacni one single party state iska ay waddankan Mm.
de jure iyo yacni de facto party system waxaa la dhahaa waddankan soo maray intaan 1990 marka laisoo maaday 91 oo la apiil gareey marka section 2 marka ninkaan axmed khaliif la dhaha midka labaad oon anay arkay oo ku imaaday program oo reform oo raila raadina asagoo shakhsi ahaanaa su qabin axmed khaliifka shakhsi ahaanaa su qabi inay nidaamka dowladnimada gobolka ka jara wax laga bedela laakiin 2007 nin kale ayaa reformkii la raadinayo raila raadinay oo 2007 ahayd oo haldhigeeda ahayd in waddankan la reform gareeya oo pentagon rag la dhaha la form gareey ninka wasiirnimada ka helay gobolka waa nin la dhahay maxamed cilmi maxamed ha asagoo shaksi ahaantiisa shaksi ahaanta iyo wasiirnimada marka aniga waaba kala qaaday wasiirnimada waa wasiirnimo yacni mug weyn ka geysan lahayd gobolka yacni indaa qafkii yacni ku filan loo dhiibi lahay La- labadaas wasiir oy ku imaaday program of reform waan arkay ka dambe maxaa imaaday wasiirnimadan reform ay ku imaadi kartaa saaxiibnimo ay ku imaadi kartaa lacag ay ku imaadi kartaa gobolka marka 2013 ilaa ka 2022 hadda wasiir dhaadwit iska resign garay nin la dhihi jiray eh, maxamed aadan jare oo wasiir toban sano ahay oona siya- maana siyaasan ahayn oo technocrat ahaan lagu soo qaatay gobolkana kulley mar dheer ugu dambeysay maalin dhexdaadna dadka mandheera ay ay ku diideen yacni inaas governor u noqdo dhulka iyo kuwa ka sheeganaya yacni ninka tobanka sana maxaad qabtay yacni wasiiraasahay magaaladiis ku dhashay kutulow meel la dhahayo ah maxaad u qabtay kutulow ayaa dooda gashay ma fahmaysaa laakiin kaasi waxaa lagu eedanaya ma lahan een, jari laakiin kuwa kal- kuwa kale ka sii horreeyeen waxba weligoo aan qabanin kuwa kalea soo socon kuwa kalea sii imaan doonaan haa marka waxaa waa gobol ahaan dowladda gobol ahaan ma ugu tirsanna ani markaan saadaaleeya siyaasadda waxaan dhahaa mabka kenya gobolka mabkiisa indaad fiirisid waa uun gobol lagu qurxinaa mabka kenya yacni waa- annagana nolol ay noo tahay nordistan Mhm.
dadka hadda nordistan n f d ka imaaday nolol ay noo tahay waa meeshaan ku dhalanay sax waa meesha odayaashii yacni aan ka sheekayn jiray oo m p p p u taagnay Mhm.
ay muddo dheer u taagnaayeen laakiin gobolka kenya in lagu qurxanayo mabka miyaa looga taragelay ama waxaa looga taragelay gobol wadankan ka mid ah mar walba annaka wax waxanu lagu sheegay waxaa ka mid waxaa la dhaha affirmative action siyaasa ahaan ma u muuqanaa siyaasa ahaan gobolka ma muuqdo dadka gobolka joogo waa la yacni direct electionki yacni waxaan waa wax siyaasa political question waxay rabtaa political answer yacni siyaasadda su-aasha siyaasadda markay taagan tahay waa inay Jawaabtay siyaasadda jawaabtu waa inay siyaasad Mm.
saddex boqoloo kun ayaa aan ku leenahay toddoba milyan iyo laba boqol oo ruto soo doortay marka saaxiibnimo wax uga helmoogay ma laha ila maaha in wax looga heli karaa yacni siyaasadnimo eyatel iminka waxay ku keentay adeega xawliga dheer ee fowji eyatel haatan waxay kusiinaysaa kusii xoojinaysa adeegyada fowji aad ka helaysa samolada kala duwan ee dalka adeega fowji wuxuu kusiinaya iminkan adeegan dhegeyso mid fudud oo qof waliba si wanaagsan u isticmaali kara keli waxaa qaraacaysa saddex waa xidig saddex saddex afar afar gees ama star three three four hash haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso kaamoga youtube-ka sidoo kale kaamo jarjarmaya dhegeysa culesna kuma geena ilaa halkaas waa lagaa dhammaystira waa laga hagaajiyey shirkadda isgaarsiinta airtel dhegeysta maantaba ku beer qadka telefoonka casriga ee teled-la-aanta kugu dhowa teg soo noq- dabcan soo noqobsa lafta ee telefoji adigoo qaraac xidig saddex saddex afar afar gees waxaaba intaasi kuusii dheerageysa inaad markaasi ku guulaysan karta adeegyada kala duwan ee markaasi shirkadda isgaarsiinta airtel ay bixisa airtel money oo aad isti- oo si bilaash ah markaasi lacag aad ugu diri karto meel weliba waxaadna si kale u diri kartaa shirkadaha kala duwan isgaarsiinta marka waxaaba intaasi ku- da- marka waxa wax aad iibsanayso waxa- waxaad ku bixin kartaa adiga adeega adeegyada markaasi simkaarkaaga airtel shirkadda ay doonayso ama sidoo kale shirkadda doonto baad ku bixin karto dhegeysta imikan warma si wanaagsan aad uga faidaysan karta adeega ee- waa airtel four g waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta waa ku bir ama soo iibsa telefoonka smartphone hel qadka wanaagsan airtel dhegeystana soo waco noo sheeg waxyaalaha markaas aad kaga faidaysan karta shirkadda isgaarsiinta airtel four g waxaad fursad u helaysaan inaad guulaysato ama guulaysato noqoto bal haddaba nala wadaag si uu markaasi adeegaada four g airtel dhegeysta adoo qaraacay ku- kuna birayo star three three four hash ama xidig saddex saddex afar afar gees aan dib ugu soo noqona dhegeystayaal caamir stuudiyaha markaas labaad oo haddana xaadan ducan noogu siianay ilaa iyo tobanka baraqnimo dhegeystayaal daqiiqado fara badan ayaan markaas inoo harsan iyadoo dhegeystayaashaana aan isku go- isku jaangoyn doono waraysiga iyo sidoo kale qaadadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa tahay eh, caamir dabcan sheeke ay noo socotay Een, waxaana ka hadlaysay eh, gobonimada dhanka gobolka waqooyi bari iyo waqtiyadii markaasi loo baahnaa inay wax markaasi qabsan ka- eh, qabsan kareen haddii tii hore la dhaafay waxaa hadda sheegtay in markaasi looga faa'iidaysan kara waqtiga dastuuriga wadanka ama dastuurka eh, dalka markaas iminkan oo kala xugminayo marka hadda jagooyinkan eh, s- dabcan eh, gobolka la siiyey ama la siinayo dabcan way soo jiri jirtaa waa sheegtay laakiin maxaa ay kaga duwan tahay oo tan hadda las odhan kara oo haddii aad soo sheegtay in waqti fara badan saaxiibe ay soo ahaayeen eh, william samoy ruto iyo sidoo kale aadan bare ducaale oo hadda wasaar- wasaaradda ama wasiirka looga dhigay gaashaandhigga maxay kaga dugnaan doontaa kuwii hore markaad fiiriso saaxiibnimadooda eh, iyo sidoo kale gobolka eh, baahida hadda markaasi ka jirto iyo dhiba- dhibaatada ka jirto oo hadda abaaraha dabcan lagaaga sheekeynaynin walaasada gobolka ka jiro eh, horumar la-aanta gobolka ka jiro warshad la-aanta gobolka ka jirto dabcan kuleelada faraha badan ka jiraan iyo weliba sixir bararka gobolka ka jiro Eh, tani maxay markaasi kaga bedeli kartaa wallaahi horta wax weyn kama bedeli karta Ah, mar labaad waa ku mahadsan yahay Eh, saan kugu sheegay wadankan eh, saddex mar ayaan lahaynay inaan annaka yacni gobol ahaan in loo bedelmo oo dadka kenya lala jaan qaado iyadoo informationka dadka eh, laga gadaana ay information run tahay dadka gobolka loo sheegaa xilli waxaan ku dhahay waa xilliga kuuga oo soomaalida yani lagu- Dambigii.
lo- ahaa lagu xuso xilli waa xilli ninka axmed khaliif la dhaha lasoo doortay dowladaad isbedelka programka wadi two o two aye two o three rainbow coalition marna waa sharciga hadda madaxweynaha yacni eh, defence minister soomaali waa soo qabatay Eh, allah ha u naxariista Yusuf Xaaji.
ah, maxamed yuusuf xaaji ayaa soo ahay haddana yacni eh, principal secretary wasaaradda difaaca waa yacni waa nin gobolka northeastern ka soo jeeda oo yacni principal secretary Sax.
yacni kala wadaha Mhm.
maamulka yacni idaaraddaas Mhm.
waa nin hadda ka soo jeeda eh, gobolka northeastern marka yu- maxamed yuusuf xaajan waxaan xasuusanaa hataa waqti waxaa jirta isagoo isla haya labada jaga midda interior security iyo midda defense ayaa gaaraysa military kenya ay ka geysteen dhibo badan ha oodna asagoo naftiisa meesha yacni iska calacalay odlahay madaxweynahanku noqona waxaanu sheegaa ani hadda caamir ahaan sharciga kenya ayaa lagu celi executive-ka yacni afrikaanka weli dad afrikaanka nidaamka afrikaanka weli aaminsan madaxweyne awoodiisa laakiin waxa gobolka lagu horumarin kara ama gobolka wax looga qaban kara sharciga kenya ayay ku jirtaa baarlamaanka ah boqol hadda budgetka marka laga hadla budget appropriation iyo budget supplementary ba- processka adiga budgetka waxaa loo dhiibay baarlamaanka marka northeastern gobolka waxaas rabaa nin yacni wasaarad ama saaxiibnimo lagu bixi ama lagu bixi qaarkoodda waxaa lagu eedeynaya inay hataa gateen in la gata oo yacni madaxweynaha ninka yacni highest bida la siinahaya jagada yacni jagadaas adiga maanta ma xisaabsan kartid jagadaas nin rag gatay gobol ahaan intaan u xisaabsanno waa yacni waa lugo gobolka waxaa ku fiican horta siyaas ahaan inaad iskugu tasha waxa meeshaan lagu gorgortamaya madaxweynaha hadda eh, yacni x- muddaxileedkiisa as yahay bil waad aragtay gobolahaas aadahay gabalaha as yacni waqtiga axadda ayaas aado oo isku aan kusoo yacni aan kusoo aan baryada ka hagaajiyo oon ilaahay ku baryaad leeyahay intaa fiirisid nidaamka dharaar dhaweeta kenya kacisa waxay ahayd inay madaxweynaha state house iskugu yeeray state house oo marka maanta symbol of national unity oo maanta ka- wadanka meesha laga maamulo eh ayaa dad iskugu yeeray oy ku dukadeen meesheeda yacni diin diin ahaantooda yacni diintiisa iyo dadkiisa iyo dadka u weynaay yacni bishobyaasha iskugu yeeray meesha yacni ay ku qabteen xaflad marka dadka siyaasa ahaan kow waxaan wax- warkayda waxaan ku hadawti aan ku sheegay waxaan waa political question political question waxay rabtaa yacni jawaab siyaasi in loo hela hal shakhsi oo wax la siiy gobolkan waa ku soo rafaaday hal shakhsi oo shaqo la siiy waa ku soo rafaaday annagana hadda trendkaba intaad fiirisid nin walba marka nin- dadka siyaasada aaday intaan ka aheen hadda siyaasada dhaardhaweyta dhammaatay oo labada kun iyo labada oo dhalinyaro yaryar lasoo doortay dad badan oo adiga societyga iskaga dhex jiray lasoo doortay inta ugu badneed waxaa waa nin soo ritaagarey oo lacag haasta ayaa gobolka ka istaagi jiray embinimo iyo nin lacag haasta ayaa gobolka istaagi jiray marka dadkana ma fahansana adiga dadkaada intaad fahansaneen adiga shakhsi ahaan intaas u fahansaneen nidaamka dowladnimada iyo waxaa dowladdan ka rabtid hadda ana caamir ahaan ma aaminsanay malkaamari gabarta joogta madaxweynaha inaa madaxweyne uma uma haysato ruto rutona shacib uma haysta gabarta balaanbalaa ku jirto waa saas marka hal shakhsi inaan waqtiga ku wareejino maaha ama laba shakhsi inaan waqti ku wareejino maha waxaan waa lasoo wala helay waana saan kuu sheegay defense minister lasoo maray yani regional minister lasoo maray yani waxaa lasoo maray wasaar maxaa ninka la dhihi jiray xuseen mandelo oo ma- wasaarad badan soo qabtay wasaarad badan soo qabtay marka midaas waqti badan in lagu dhumeeyo ana caamir ahaan maba raba gobolkan waxaas rabaa ecoshare development wadankan waa aragtay ta- maanta waxaa laga hadlaya nominal g d p wadankan growth laga hadlaya waxaa laga hadlaya maanta hasla fanda laga hadlaya darad as maqlays oo december bilaabanay already hasla fanda dad muslimiin aan anaka agitationkan baarlamaanka aa- aa lidna wey anaka dadkan baarlamaanka kasoo dooranana waa dadkan ka hadalna anaka waana ka sheegay meeshan war dad seen rabnaa war arrimahan qabiilka iyo arrimahan saabaysan oo dhinac dhinac loo wada hadla iska dhaafa war gobol ahaan cudud ma lihin cudud kala go'san waa marka waa gaarisa iyo mandheera oo kala go'san maanta dowladdana qaar afar iyo shanaa ku jirto macaaradkana boqol xisb ay ku kala jiraan qaar wipa lagu helaa qaar jubliya lagu helaa qaar o d m lagu helaa waa dad iska kala yaacsan ummadaas dadkooda wax muu qaban karaan dadkaasaa waxba loguma qaban kara waxaan affirmative action la dhahaya waa wax iska jiritaan yani dadkaa loo naxariista sharcigaa qaba intaad fiiriso article 10 ummadda marginalized group in loo naxariista dhalinyarada loo naxariista naagaha loo naxariista marginalized group loo naxariista war devolution aan helna inaan devolutionkaas dadkaan u dhiibanaawe toban sana after 10 years of devolution maxaan haynaa boqol iyo waxaa loo dhiibay dadkaan eh, soddon bilyan mandera yani lacagta ay keenaanna waa maalin kalean meeshan ka sheekeeyay aniga onsos revenuega mandera lacagaa laga xaruuriyo countiga aruurisa waa lacag aan toddobaatan iyo afar konton eh, because waxaan fiiri waxa la dhahaa en, county government budget review report waxaan wax lagu daalaa maaha gobolkan share development En- trillion hasla fanda maanta hasla fanda biri waxaa la saaraa yani riba ninka dhalinyaraha northeastern hasla maa miya hasla waa ruto maxaa isku kambayn garaynaya modulkana sadda ka sheekaynaya oo laleeyahay bottom up adiga marka waxaa isku qanacsan tahay wiilkoo mushaar qaatay ninkaas mushaarka qaatay adiga mushaarkiisa maxaa kala qaban karaa boqolaa gobolka mushaarka qaatay oo dowladda jagooyinka haysa gobol ahaan war i d questionaa taagan kenyaan ma nahno weli waa taaganta su-aashaas migration darad waxay soo saartay qardaasa leeda ilmaha la fadgareeyay northestern su-aashaasaa taagan waxaa taagan gobolka biyihiisa aawe abaar aawe nin governor ah oo darad baarlamaanka waxaan ugu jeeday ka hadlaya oo leh dowladdana soo gaarta war adiga boqol iyo afartan bilyanaa lagu dhiibay meelaas maraysa lama aqaana dareenka dadkaada adaan baqaanin gofanaga toban sanaaseed dhibkaada dadka inay abaar jirto noostan waa la ogyahay waa prediction waxan waa la tabulad garay waa la ogyahay xilliga ay abaarta ku saabsan tahay cilmi science-kana waa sheegaya cilmi yani baadiyahana traditional knowledge-kaas science-kaana waa sheegaya oo dadka waxay ku leeyihin bishaan asroob daa bishaan madaay waa og tahay nin konton iyo dhodhow kusoo gaaray astaay gobolkaas inaad abaar ka jira mitigation maxaad kusoo dartay tobanka sanood hayse adig mar walba maxaad ku jiri miyaa hallii kaalmeey war nin hallii kaalmeeya taagan goormaas dowladda kenya wax la qabsanaa waxaan lagu siiyey maxaa wa waa iska affirmative wasaaraddan maxaa wa waa affirmative wixii sharciga intaad maanta sharcigan kenya jiri lahayn devolution fund lama helayo facalada marka waa lagu naxariisanaya naxariisaa jirta dhulka ha waa un iska naxariis jaga marka la aruursanaa sharcigaa qaba inaas face of kenya ay ka muuqata regional balance sharciga kenya qaba madaxweynaha marka waa ku qasban yahay yaad siinaa marka nin nin gobolka laga jecel yahay ma siinaaye nin saaxiibkiisa intaas hela waa markaad siinaa markaad waxaad leedahay tan hadda waa sibir ahaan oo markaas gobolka uu- sibir ahaan uu- uu u saarayo een, dabcan een, gobolka waqooyi bari aadan bare ducaale sax Een, laakiin intii socdaaladii ay socdeen oo uu ku mareeyay meelaha sida eh, butte iyo balambala iyo madogaashe iyo hadhaadho iyo raamu dabcan socdaalo ku tegay ruto dabcan waxaa la socday aadan bare ducaale dhibaatadana way la socdeen meesha gobolka ka taagan ballamana way u qadeen taasi eh, dib ma loo xasuusin karo markaad fiiriso
2013 saanaad u socday ruto iyo uhuru laakiin oo gobolla- laakiin- laakiin ma tegin go- sida hadda ruuta u tegay meelaha eh, tuulooyinka ama xaaf- eh, magaalooyinka kale degmooyinka u tegay uma tegin wa- waqtigii hore yacni narrative-ka ayaa s- ku dadka ku qancinaya narrative-ka ma ogi siyaasa ahaan narrative-kaas wadaya waxay ahayd dadka ugu hooseeya hasla ayaa la dhisaa marka taas waxaa ku qasabtay ninkan tuulayaasha inaas hataa ka raadiya dad ahaan ugu tago waxaan nidaamkan ka gada laakiin siyaasadda guud waddanka intaas fiirisid gobolkaas ma la tagaa waqtiga siyaasadda la tagaa yacni dowladda barnaamijka hataa intaas fiirisid maanta i b c waqtiga electionka yacni tuulo ay dad joogin oo yar oo ama polling station leh ayaa lacag waxaa lagu bixi aan maskax galayn oo p- ballot box aa la gaday reflectors aa la gaday ma- yacni biometric aa la gey staff aa lacag lagu siinaya waxaa suurtagal leh hal polling station oo ku yeela yacni bordagaas malkaamirid be- ka shishay meelaas ku yaala ah, waxaa suurtagal leh inay dowladda waqtiga electionka ay ku bixisay laba boqol oo kun maantana waxaas arkay constituency weyn oo sida balambala ayaa laba gaari oo relief laisku siina dadka deganna ay boqol kun gaarayaan marka annaka waxaan rabna ma naqaana siyaasadda waxaan ka rabna ma aqaana nolosha caadiga waxaan ka rabna ma naqaana dadka in waxa lagu baraarujiyo waa cilmi yaara waa jirta oo dadka electricity levelka dhulka intaad fiirisid dadka waxaa ma ku baraarugsan yihiin kuma baraarugsanaa intaad ka sheekaysidna waxay ku haastaan nin yacni eh, meel kale ku socdo ruuxan saan maahaye maanta kenya indaad fiirisid nidaamka waa la sharciyey maxaa la sharciyey baarlamaanka systemkiisa la sharciyey baarlamaanka maanta senatka role of the parliament article 94 ka hadle war shaqada baarlamaanka horta maxaa waa baarlamaanna maxaa la dhaha waa senatka national assembly national role of the national assembly 95 article 95 indaas akhrisid waa fahmi article 96 indaas akhrid role of the senator senatkan maxaa laga rabaa dadkan annaga ee ama ducaala ama nin hadda d c i loo dhiibay ama waxaana lagu tagamaynin waxaana la fiirinin mbiyaasha aniga waxaaba murugayga sii haysaa dowladda eh, yacni executive-ka ninka gala maaha baarlamaanka ayaa waxaa la rabaa dadka macaarad macaaradka ah oo gobolka ka soo jeeda inay dowladda xakameeyaan dowladda ku dhagaan dhulka waxa ka jara laga sheega daraad baarlamaanka kenya marka la furay nin walba inaugural speechkiisaad la hadlay maiden speech waxaan lahay yacni ninka kaliya waxaa ina shayda soo jeediyay waa ninka maxamed cadow la dhaha kule isaguna arrimo badan gobolka ka qoray ah not yet kenyan yacni weli kenyan ani ma ihi oo arrimo badan oo shaksi ahaan ugu dhacayna ka sheekeeya oo dowladda kenya yacni tagrafal iyo yacni xaquuqul yacni insaan badan ay ka geysatay dowladda documentary ka hagaaji oo gobol ahaan u saaray marka marka gobol yar oo isku mashquulsan hataa gaaraysa dhexdeeda ama wajiha dhexdeeda constituencyasha constituencyga ka jira ayaa siyaasi ahaan iskugu mashquulsan war ninkaas goormaas kenya wax la qabsana kenya maanta waxaa laga hadlayaa toban trilyan maxaan ka helnay adi shaksi bal dhaaf shaksi wixiisa la dhaaf shalay nin walba waxaa declaregareeyay wealth declaration ayaa sagaaj xoolahaas annaka lama lihid nin walba gooniyaas xoolahaas u leeyahay annaka gobolka wixii galan leen haddana warkayda waxaa ku jiri mabka kenya in lagu qurxine lagu qurxiya ayaasan ugu yaallaa gobolkaas waa dowlad successive waxaa jirta discrimination isolation yacni dad la bahdila ahayeen jomo kenyatta maxaa isku qabtay waa ninka emergency loo saaray gobolka waa nimankii yacni ordinances acta chief acta balaayo keenay oo dadka ku baabi'iyey sharci waxaa qaaday moy moy maxaa lagu xasuustaa northeastern wasiir kuma xasuusano moy ama p s kuma xasuusan ama nin d c ama p c noqori kuma xasuusan moy waxaan ku xasuusanaa waa gala bulakartaasi malkamiri yacni xadgudubkii aas ka gey moy kibaki maxaan ku xasuusanaa tobanka shanta sano ugu horreysay moy kibaki waxaan ku xasuusano ma lah wasiiriin waa bixi shanta sano ugu horreysay laakiin maxaan ku xasuusanaa shanta damba ayaa xoogo waxa yar aas wadanka ka qabtay annaka maxaan ku lahayn daymihii aas kibaaka soo qaaday gobolka maxaa meeqaa gashay waxaa weli waqtiga iyada waxaa bilaabatay in la legislate gareeyo waxaan laleeyahay antiterror rule twenty fourteen ducaalaan haddaan sheegayna oon leenahay wasiir waa wasiir waa waa laakiin majority leaders ay marka la keenaya yacni security amendment act twenty fourteen ah oo gobolka dhib weyn ka ka sheeg ka geysatay oo shalayna madaxweynaha dhahay gobolka askarta yacni special unitka police forceka ka jira d c i a xaad waxay geeyeen yacni dhib weyn ay dadku geeyeen qaarkood ma documente garaysana waktigan waa waktigii northestern markaad madaxweynaha waddanka aad dahay yacni unit ka mid police ayaa xadgudub u geysatay dad northestern aan ognahay tobanka sano lasoo dhaafay inay dhib weyn laga geystay dadka maanta maxkamadaha aadi lahay war ummadaas nin madaxweynaha waa qirtay qiritaanka madaxweynaha wixiis qirtay war anakaa ku dhib qabna aawi xaalkayna waa galaa lacagta lasii compensationka yaawa waxaas inaan ka hadalna deyntan waddankan domestic borrowing waxaa la dhahaa laba waaba waddanka deyntiisa mid gudaha iyo mid dibadda maxaan ku leenahay laakiin appointmenta qaxano skeleton intaan ka sheekayna meel uma socono marka hadda waxaa leedahay dabcan kuma qanacsanin dabcan wasiirada waxyaalaha la bixinayo gobolka maxaa markaa ka doorbidaysaa haddii aad ku qanacsanin dhankaas waxaan ka doorbidahayaa yacni oon maanta aniga yani meeshaan uga jeedinaa baarlamaanka dadka lasoo doortay awoodda waxaa laiskugu geeyay baarlamaanka executive-kan yacni waa taarikh ahaan awal yacni moy taarikhdiisa kenyatta taarikhdiisa kibaki waqtigiisa joogay laakiin baarlamaanka ayaa awood leh waxaan kulli waa la framegareeyey waa constitutional framework meesha ay ku jirtaa xaqaas leedahay nidaamkaas ku leedahay inta xaqaada laga gaabiyo constitutional redress aa jira maxkamadaha la aadaa waxaan inay gobolka ku baraarugaanaa fiican oo gobolka laisweydiiya lixdan sano ka bacdi abaarihii maxaa ka qabsoomay laakiin gobolaas baa adig ka naxaynin ani marmar waxaan isweydiiyaa war gobol ay dadka lasoo doortay bay ka naxaynin kenya ma lagu eedeyn karaa dadkii isdabadhigaya gaariyaasha labada boqol saddexda boqol maantana waxaa nasiib xumo jaamiya mooskadadanba noodistan hataa weligood tagin inay lacag u guraan shalayna lacag shaksiyaa lagu bixinaya war dadka hataa wixii laga dhacay ama maanta waa waa u baahan yihiin maanta dadka waa liitaan ama lagu garab qabta oo lagu saacideeya abaaraha looga soo saara nin lagu eedeynaa disaster relief fund aaw lacagti yaa dhacay lacagta disaster relief fund two billion kaaw intay dabada gashat yaa udhidgaray udhidkeeda dabcan waa lacagta abaaraha loogu tala abaaraha looga daray aba lacagtii waxaa la cunay covidka gobolka covid weyn kamid lakin Lacag loogu talagalay.
lacagii looga talagalay waa la cun haye waxaa jirtay waxaa la dhahaa ayax lacagihii ayaxa dhulka ka jirtay marka niyow laakiin caamirow eh, dabcan adiga hadda eh, dhinaca kale aad, eh, eedaad sa- saaraysaa suma laga yaaba dowladda inay wixii bixinayso haddana ma- gacan qaldan ay gelayso yacni d- dadka waxay ku ooyaan yacni dadka dhulka degan oo masaakiinta ayaa bijarooda in la keeno lagu tugsadaa oo kenya loogu tugsadaa markii lacag laguu dhiibana qafka gaari me hadda maxaan afkay- afkayda waxaan mari waktiga electionka ama b b i waxaan arkay b b i aa la print gareeyey yacni qardaasa ayaa lagu daadinaya northstan waxaa suurtagal intaasoo milyan in qardaaso lagu print gareeyo northstan la gey maantana constituency dhammaala laisku siinahaya oo baaxad weyn laba gaari oo yacni bariis iyo gaari coos marka dadka waxay rabaan ha fahmeen election inday rabeen banaanka ka istaagan annaka election ridimayna dhehen marshal law marshal marshal planaan rabnaa kenya ma ka mid manan haa taariikhda hore waa laga soo gudbay mase eh, caamirow waxaa noo kala saartaa eh, yaan eedaynayna ma dowladdaan eedaynayna mase shakhsiyaadkaad adiga sheegaysa xildhibaanada arrimahan ku ta- ku- eh, ku kacaya ma dhibaatadan geysanaya meen eedayn eedda koowaad ana shacabkaan saara horta haye shacabka dadkaa markaay soo dooraraan looma naxariista ha hadda ducaale intaas weydiisid meeqaa kaa gashay electionka meeqaa shil noo ka gashay kulta adiga ha ani mandaraan ka mandaraan ka imaado gaarsaas ka imaado kuwa intaa la isfursad dadka horta lacag ay ku so- ay ku qambin kareen yaa ka qaata odayaashan iyo dadkan iyo systemkan ha ka qaata marka ani waxaan rabaa gobol ahaan gobol ahaan in loo baraarugsanaada wa kenya lixdan sano ay marahaysaa war lixdan sano maxaa noo qabtay dowladaan maxaan ku xusnaa kenyatta maxaan ku xusnaa uhuru kenyatta maxaan ku xusnaa maanta waa tan booliisa dadka baabiisa laleeyahay annaka marka waxaa waa inaan gobol ahaan u baraarugnaa fiican midda labaad laakiin eh, gobol ahaan Aha.
marka loo baraarugo shacabku waa inay soo doortaan dad shaqada ka ka bixi kara ka bixi kara waa maxay marka maanta waxaa loo baahan yahay nordistan ay u baahanta strong opposition nin au opposition mucaarad ku adag.
jiraan ha because dowladda waxa aad ma dhista embiga markaas dowladda yahay wax walba yacni nacam nacam ha ha ha yes yes ah, iska iska leeyahay laakiin dad aad adag oo opposition ah sheegitaanka hataa waa hile intaa la sheegay waxaan anaanta ka hadlaya aniga warka ah, maxamed cadow aadaan ugu farxay sheegitaankaaba hile horta Laakiin- war gobolkan taariikh ahaan saanaas u dansan yahay laakiin eh, caamirow eh, dabcan eh, xildhibaanadii gobolka ayagaba eh, kala socdaan oo isku- isku imaanayeen see marka ay mucaarad ama isku imaanayeen horta maya ummadda waxaa waaya eh, wax adigu badan- adigu weli ma aragtay wax xildhibaanada ba- gobolka ma qubila hal isuma meel imaadaan.
hal mar wada shirayaan Ha- ma- hataa hal xisbi xisbi yaro waxaa jira hadda mandara laga soo dhisay UDM.
Ah, udm yacni aniga naftayda xisbi oo hadda u taagan tala iyo aqli i- igulama eka waa un xisbi wax lagu goosan rabo marka nidaamka dadka ayaa waxaa la rabaa ninkan iska fakan hayo governaga amba embigahay war horta aday aqli u yeela bal ninkan maxaas kaa raba waxaanu lacag dhulkaan la gelinaa electionka yaa convenantga indhex yeelle ballanka indhex yeelle waxay ahayd electionka hadda hal nin oo ku noqdo malaha nordistan oo abaarahanaa jira nin ku noqdo malaha laba gaari oo daba socota arki maysid kenyaanka ayaa dara twitterka barta bur- yacni bulshada ku qoray war dadkan taajiriin waa marka electionka abaartina waa faqiir ha abaar iyo hadda maxa election maxaa la jooga laba bilood laga jooga laba biloodaas kenyaanka tusaysa inaad taajiriin tahay oo boqol gaari laisdaba dhigay oo dadka qaarkood gobolka bilyoonka galay as yacni as as yacni ma- macquul hen mind boggling maskax bagalayn maantana aas oyne hal bilyan oo relief ama shan boqol oo milyan oo relief saddex gaari aa lagu siinaa saddex gaari oo min sideed iyo toban gobol ku dhufo adiga marka maxaas haysaa maxaas haysaa at the end of the day marka aan iska dhaafna dad muslimiin aan nahna ilaahay xaqa waana bari xaqna waa naqaanaa marka waxaana waa leen sheegay runtana dadka ma qaataan runtana ma- laakiin maalin ay runta yacni nin philosopher oo german philosopher waxaad ahay yacni runta saddex marxalad ay martaa qofka runta markaad u sheegtid marxaladda koowaad waxaa waa inaas kugu qosla ridiculed inaas kugu qoslo oo isku dhaha waa waalinja ninkan midda labaad waxay noqonay violent inaas ku oppose gareeya oo isku diida oo isgac markay runtaadaas yara socotaas arkaas gacanta k- aas kula imaado marka saddexaadna inay ba iska nominal noqoto oo la qaato ay dadka qaataan marka ani waxaan rabaa ummadda runta ha looga ha laga ha laga ha laga hagranin in runta laysu sheega dhulka runtaan ka sheegna dadkan convenantigan electionka kelix noo socda oo baraadho iyo gaari iyo war madaxweyne maxaad ku hayaa dowlad maxay ku haysaade hadda gobolka maxaa ka dhacaya abaarta ka dhacaysa aw ilaahayna waan la yacnay dowladda kenyana waxba noogama maqna marka ummaddaasay ku noolaan rabtaa marka aniga da- eedda ugu weyn waxaan saarahayaa shacabka midda labaad ninkaan lasoo doorto oo akhristay ayaa waxaa la rabaa xilkan xag ilaahayna waa ka qaaday xag bilow aadanimana waa ka qaaday sharciga marka la dhaarana baarlamaanka waa ujeeday maalin dhaweyta waa la dhaaray kutubkaas ay ku dhaarteen marka kutubkaas kasoo jidbaxa dadka xaqa ay leeyihiin xaqa ay dadka leeyihin dowladda ugu raadiyay dad raasanaya arrin self interest arrin gooni raasanaya ma keeni karaan communal interest ninka inayba u horreysa dantiisa shakhsiga dan laysku walaleeyaha kama shaqayn kara marka laba imbiyaashan inay un laba inay danta shakhsiga xoog u yeeshtaan oo dantooda shakhsiga ka shaqaystaan inay danta laysku ogyahay oo gobolka looga soo doortay oo sharciga qaba waxaan kulli waa budget framework sharciga kenya ay ku qoran tahay xaquuqul insaan inta lagu takrifala intee loo raadiyaa redresska intaa budget process aa jira intee loo raadiyaa baarlamaanka marka budget laga laga hadlaa laga dibadgarayna ba imbiyaashayn intay jiraan marka ummadda yacni iyakuna dadka ay dhacayaan oo imbiyaasha iyo ninka madaxtinimada dhulka u raadiyay waa la dhacaa asaguna iyukaa dhacaa marka waa dad isdhacaya at the end of the day
waatay aad baad umaasan tahay caamir iyadoo dhegeystayaasha qaadka telefonadan siinayo si ayagana bal su-aal ay uga weydiiyaan caamir daqiiqadaha yar oo kooban dabcan inoo soo hartay bal marka hore dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha intaan qadka telefoon dhegeysanaan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka waana shirkada isgaarsiinta safaricom iminkan macaamiisha waxay u haysaa sidoo kale adeega ayaa marka lasoo waa adeegii marka hore aad ogeed ayaa markale lasoo cusboonaysay dhegeystayaal macaamiisha safaricom waxaa haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka casriga foji aad ku iibsan karta safaricom waxay doonaysaa in macaamiisheeda ka faa'iidsaan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxa lamidka ah waxaad dhegeysaad iibsan kartaa telefoonka cusub ee union rabro oo aad waxaad ku iibsan kartaa labaatan shilin fursadan keliya waxaad kaga faa'iidsan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyanka u yaqanin kabama tooshiraha soomaalida dhadona macaamiisha telefoonka iyo two g three g adeega waxa markaas la dhibba mudhogo mudhogo micnaheed tahay in tartiib tartiib qofku iskaga bixin karto wala dhegeysa markaad haysato adeegan fursada internetka aad isticmaali karta waxaad kaga faa'iidsan karta waxyaala fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub googolka wax kaga bari kartaa sidoo kale qaraarada googolka amse aaxa google maap loo yaqaana dhegeystayaal iyo qofka kaga faa'iidsan kara waxaa sidoo kale kamid ah sida gabdhaha inay ka baran karaan cuninta karinta ama karinta cunada noocyada kala duwan dhegeysan ilan xaajigaad cuno macaan mararka qaar kaaga baahanya soo maahan ha isqurxinta meesha ay ku jirtaa dhegeystayaal waxaaba intaasi kusii dheer inay haatan dugsiyada waqtiyada xiran yihiin carruurta mise waqtiyada furan yihiin inay carshada layliga ama casharada markaas ay kaga faa'iidsan karaan waxbarashada qaabka onlineka macaamiisha waxaa laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan internetka union raybro iyo inkale fursada lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaas micnaheed haddii aad markaas isticmaalata telefoonka casriga ma faa'iidsan doonta wejiga hore fursada lipa mudhogo mudhogo sida markaas fiirso qarax xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xulo dhipa mudhogo mudhogo haddii aad uqlanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysaa dukaanka kugu dhow safaricom markaad lacagta hesho waana in sida ugu dhaqsi habadna halkaasi aad ku aado kadib waxaad bixinaysaa shan boqol horumar saalka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi aad fursad ku siinaysa inaad si tartiib iskaga bixiso haddii aad fursadan u haynin inaad hesho waxaad micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diirada saaraysa dadka inaysan habsan telefoonka casriga sida u ogaato inaad heli karto adoo qaraaca xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo dhipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal waad mahadsantahiin la socodka dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka qoybere intaan markaasi caamir dabcan dhegeystayaal intaan caamir intaan dhegeystayaasha siin caamirow bal keen dooranaa ma waxaan dooranaa in dabcan wasiirana la siiyo mise inaan horumar uu madaxweynaha noogu bedelo
horta wasiirnimada nafteeda in ximin ahaan loo haasta way fiican tahay aad iyo aad laakiin in lagu garab istaaga oo rijon taagan oo soo jeeda gacmo garaaca layska dhaafa yacni saddex sana afar sana la gacmo garaaca oo weli waxaa lagu jiraa mushaxaraada lagu jiraa layska dhaafa oo gobol ahaan maanta gaarisa biyo ag maraya waana ooman tahay mandera biyaa mara waa ooman tahay dadka agricultural ma ka jiraan sharciga waxaa fourth schedule intaad fiirisid waxaa la devolvegarey unitka unitka la devolvegarey awe devolution awe war horta annakaan saxna gobolka devolutiona la sax markaasaan kenya wax la qabsan karnaa runta iyo waxaan raadinayn annakaana laga arka intaan annaka isdhacayna annaka been isu sheegayna yacni sheekh kenya ruto maxaad sheegi diin ahaanaas wax kaaga qaadanayna dadnimahaas wax kaaga qaadanayn gobolkaan saxan horta gavanayaashaan meeshaan dadka ku oyna oo dadka sawirkooda n g o miya n g o miyay noqdeen dadka n g o da ayaa fiiri lords of poverty book lahayaan akri yacni waxayba ku farxaan yacni dadka lidka fakriga adiga ma farqiga dadkadaasi sheegi toban sana lagu dhiibay aaw adi tobanka sana lagu dhiibay runka sheeg imbinimada lagu dhiibay nin muslimnimada uga dayanaya noqo wallahi kenya in wax laga helaa shacibkana runtaanu isu sheegna laakiin dad isqayaana qabiil ahaan u kala dhowrsan xisbi ahaan u kala dhowrsan gaarsa meeqaa imbi oo kala xisbi kulli waa kala xisbi wajaar waa kala xisbi mandera maxaa ka jira mandera yani rag dhan waxuu ku heshiiyey inay maaragtay waxa luunsadaan ayaa iskugu imaada xisbigoo yar oo u d m ladhaa ay meelahan kasoo gateen ay xagga la aadeen war ummadda diin ahaanna ha u baraarugsanaada dad ahaanna ha u baraarugsanaadaan qaba aniga marka ninkaan oo madaxda oo maanta yani durweyga waxaa la dhahaa baalka durweyga la dhahaa ay libaax ay kala tahay darweyga neef fadhiyo abaar u herin daasu imaada asagoo noolaas cuna hataa ma dila waa draaga ah darwaaga asagoo neefkii waaba waaba fadhiyaaba ha in la dilo oo dhuunta la qabto markaa dila kabacdi cuna yeeli ma neefkii noolaas cunaa markaad cunana neefkii waaba neef u fadhiistay dhib ayaas handanana qusla oo waxa inaad wax cuna iska dhigaya marka gabdhahaas dhulka ku rafaasan oo yacni yacni dhibka ka muuqdaas ilaahay ogyahay maanta nodastan daas tagtid oo il walba ka naxi il muslinaa ka naxi il gaalaa ka naxi ummadda iideed maanta ninka ku quslaa ka warran waa cun oo meeshaan ku farxan ati i was elected unanimously dhahaya yacni goob weyna lagu soo doortay dhahaya marka gobolka ayaa waxaa la rabaa dadka diin ahaan waxaana waan ka hadalnay maalin kale electionka ka horan meeshaan ka hadalnay in diin ahaanna loo baraarugsanaado dan ahaanna loo baraarugsanaado diin ahaan se waa in ilaahay lagu xirnaado horta abaartan iyo roobkan iyo dhibkaan ilaahay a bixin kara oo dhibka badan oon ilaahay ka geysanaynana layska yareeya dadkana ay dad cilmi leh oo turaa noqdaan ninka cilmiga leh arrimaha lagu aqaana waxaa ka mid eh tuuritaanka iyo naxariis marka ummadaasaas maanta dhaci systemkaas marka cynical mobilizationka dhulka ka jira inaan joojina oo la dhahaa niyow maxaa dan u ah dhulkan ilaa kaa hadda dhexdooda lixdan sano maxaa u qabsoomay dhulkan nin yacni british scholar ayaa waxaa dhahay siyaasada waxaa looga taragalaa dhahay siyaasada inay rajo dhista siyaasada inay rajo dhista walbahaarkana dadka ka dhammaysa dadka kala tagsanna isu keenta intaas indaan siyaasa u fahanna wax dheeraan qabsan karnaa marka dadkana waxaan ku gubaabinaa qabiilaa ku dhagan wax badanaan inta ka hadlay wax badanaan inta ka sheegnay arrimahan qabyaaladaysan hal qof intaas dhulka anfici kara hal qof aanoo muhiim ah ha dad yaryara laga see bacha laga sheegaa afar iyo shan qof handful yacni lixdanka sano soo dhaafna wixii imbii lasoo dooranaya taariikh ahaana loo soo doortaa kenya laga rabaa nineteen sixty three aa dad lasoo doortay marka kursigaasa waxaas arki shan kuna lagu soo galaa nordistan imbi ninna waxaas kusoo galaa boqol kun haye wax ma qaybsan karaan arrimahan affirmativeka ethoobia iska jirta arrimahan oo minority ethoobia iska jirta waxaa la rabaa dad yar oo isku tirsana oo meel isla mara
camirow dabcan hadda waxaa aada loo sheegaa madaxweynaha william ruto inuu yahay shaksi xoola dhaqato ah isagana wax badan ka fahamsan tani suurtagal oo ma dhigi karta miya gobolka waqooyi bari in safartan ama xilkan hadda uu hayo jagadan hadda uu qabtay madaxweynaha in at least wax badan looga qaban karo
moyba ugu horreeyay xoolo dhaqata ah gumaadaana ka sheegan laakiin isbedel ba hadda dhacay dunida sidii hore ma aha isbedelka dhacay xagga dowladdaa fahansan annaga ma fahansan inaan fahanna waa horta isbedelka dhacay adiga warkaas mb baan kuu sheega mb run dad uma sheega warkaas asugu kuu sheegaa jooji constitutional interpretationkan dadkaanu geyna annaka waxay wax noogu jirtaa ruto waa shaksi sharcigaana lagu doortaa waad xasuustaa waa lasoo doortay maxkamadaa la sugay sharciga waa waxas sharcigaas ayaan wax ku raadsanna waa qabaa aniga siyaasana waxaa nugu raadsanna waddanka waa qabaa siyaasa maxaa waa dad isku cod inaan noqono laakiin soomaali yacni maalin dhaweyta nin mb anugu aan fiirinayay oon ka naxay oy naag yacni ka daba hadashay waxaad dahay annaka waxaana geli post election yacni accord agreement waxaan ula galnay kenya kwanza yacni dhibka noola geystay waana la handaday yani we have been intimidated yani threatened injabaad iyo waxaan nin weyn waa markaas ay naagta ku dhahday waxaas ninkan ku hadlaa ii ragnimaba isma lah ha nordistan waxay soo martay markaas osore iyo maurice makhano joogaan dad kenyana ano hadlay ha george anyona ii kamid ah aa dhahay dadkaas waa la dulmahaya kooga waa mwere ninka la dhaha ayaa dhahay nordistan dadka waa la dulmahaya dulunka laga shikuku dadkaas ayaa ku teteynay afartan sano hadda graduate division of revenue bill marka la keenayo laga doodaya sakaja iyo mutula kilonzo ku hadla iyo morcomen adiga waxaad ba unoosheed baarlamaanka ugu jirtaa shacabkaas inaad dhacdid ah been u sheegtid qabiilnaas ku aasaastid ummaddaana qabiilna qara lama aadaysa adduun waxba kuma taaranayo marka ummadda ayaa waxaa la rabaa siyaas ahaan inay u baraarugto hasla fanda hadda socda annaka ma shaksiyaa dan naga gasha ama hasla fand imbiyaashan aawe ah dadka tabarteer ah oweso fand aan soo aan soo dhaaftay oweso fand aawe national lacag waxaa jirta nineteen eighty four oo cuuraamaha looga talagalay national fund for disability kenya maalinta meeshaan budgetka la akrinaya budget review aan ku hagaajiyay waa kuu kala dhigdhigay maanta waa ujeedaa waxay balaayo ka taagan tahay ujeedaa waxaan laleeyahay constituency development fund ama NG national government dheh ama constituency development fund two or three act waa la bedelay twenty thirteen kaa la bedelay ama twenty thirteen aa laisku hastaa dheh laakiin contentiga laisku hasta iyo subjecta waa hal waxaa waaya lacagtaas sharciga ma dabamarsan tahay haa midda twenty thirteen indaa sharciga high courtka iyo appeal courtkana hadda xoogo hala hala align gareey ha lagu align gareey constitutional clause-ka supreme courtkana aas tuuri waxaa lagu tuuri content waxa ku dhex jira lagu tuuri haddana middan twenty fifteen twenty sixteen indaa la aadiya maxkamadda sida tii hore loo tuuraa loo tuuraa c d f tan maanta waa aragtay maalintii fastar la bilaabayo waxaa lagu bilaabay boqolkiiba toddobaatan in la qaybsada oy kenya laba boqol iyo tobanta kursi ay qaybsadaan boqolkiiba toddobaatan soddonna la siiya dhulka ugu abaarta xun oo ugu dhibka badan oo ugu fakriga badan third base formulagan constitutionka lacagta lagu qaybsaday consolidated fundka ani meeshan waa ka sheegay article two hundred fifteen baka two hundred nineteen aan meeshan ka sharaxnay ummadda in la baraarujiyaa ku fiican c d f waxay gaartay heer
ummad baraarugi ma lahane laba boqol iyo sagaashankii waxaa lagu qaybsaday dhaar dhaweeta lacagta la sii two point five percent la sii c d f waxaa lagu qaybsaday flat boqolkiiba in la qaybsada mid walba boqol iyo soddon iyo toddoba ayaa heshay lacagtiideed hadda waa laga daba imaaday dhaardhawet waxaan ujeeday siyoga c d f oo hadlaa oo leh boqolkiiba toddobaatan iyo shan ha la qaybsada labaatan iyo shanta soo hirtana ninka kaawood badan ha ha ha qaata lacagtan devolution ladhaha meeshaas ay ku dambayn doontaa gobolkana dowladda uma maqna dadna uma maqna berri waa lacagtan la iska kaasiinaa adii isku dadar lacagahan lacagta mandera wajeer gaartasina c d f ahaan iyo yani consolidated fund kan oo devolution fund isku dar meeqaa gobolkana maxaa ka soo baxa sanadka lacagtaas waa laga dabimaada waxaadna arki doontaa iyadoo la dhihi doono lacagta devolution ha lagu qaybsada afar afartan iyo toddobada county ha sinaadeen marka la sinaadana mid walba waxay heli doontaa siddeed bilyan lacagta hadda la siiyo saddex boqol iyo toddobaatan bilyanka marka siddeed bilyan county wal passage hadda mandera boqolkiiba yacni six point five bilyan camal ay ku bixinaysaa recurrent wasiiriin iyo shaqaalaaba laga dhigay meesha war abaartaa shaqaalaha abaar maxaad ka qabana hal nin oo guri nairobi degay oo lacagtii iyo ilmihiisa nairobi keensan oo utilitieska nairobi ku bixinaya maxaa dadkaas u tari karaa liability aybu ku yihiin dadka marka new in la baraarugo dadkii shalay waa la dhex joogay abaarihii oo jirtaa laankurusaan lagu dhex watay maantana masaajid walba tagtaa loo togsanaya madaxda shalay dadka dhex fakanaysa maanta waxaa iskugu dari kartaa dhulkay dhulka ha la qayaanin dowladda kenyana waxaa looga reeday sharciga kenyana waxaa looga raadiyay indaa heen dhibkaa laga dhaafo ilaahay waxaa u raadsadeen aad baad mahadsan tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibada qaadka telefoonada dhegeystayaal haddii aad markaas iminkan aad isticmaalayso shirkadda isgaarsiinta airtel airtel waxay markaa ku keentay dhegeystayaal adeega xawliga dheer ee foji airtel hataa waxay sii xoojinaysa adeegyada ah foji oo aad ka helayso ismaamullada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaas ku siinaya adeega dhegeyso mid fadlada si wanaagsan qofka u isticmaali karo dhegeysa ma la socota in airtel uu yahay midka ugu awooda dabcan ugu awooda badan uguna awooda karti dabcan ugu mid awoodi karto aad ku helayso faa'iido fara badan maantaba ku biir adigoo qaraa xidig saddex saddex afar afar gees ama star tree tree four hash haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso youtube-ka ma aha mid markaasi kaago kaa istaagaya dhegeystayaal iminka fursaddii aad haysa aad hay aad rabtay aad heshay dhegeysa maantaba ku biir qadka telefoonka casriga ee teletaglaanta kugu dhow ee telsoona qabsan lafta ee telefoji waxaaba intaas kusii dhadhegeysay waxaa inaad markaasi ku guuleysan karto adeegyada ee telemani oo aad si bilaash aad lacag markaas ugu dirsan karto waxaadna si sidoo kale aad u diri kartaa shirkadaha kale ee isgaarsiinta waxaad markaad wax iibsanayso waxaad ku bixin kartaa adigoo adeegsanaya simkaarkaga airtel shirkadda aad doontaba haba ahaatee internetka telefoji wuxuu kaa caawinayaa inaad daawato waxyaalo fara badan sida markaas inaad ka daawato xirfadaha oo aad ka barato waxyaalo markaas adiga muhiim ku ah sidoo kale caruurta waxay markaasi ka muraajaceysan karaan casharada iskuullada dugsiyada laga soo dira dhegeystayaal maanta waan ka faa'idaysana fursadda airtel star three three four hash ama xidig saddex saddex afar gees airtel ku biir maanta dhegeysta qadka telefoonka iminka dhegeystayaasha bal aan siino fursadaha kala duwan si ay uga qayb qaataan iyo su-aasha ay doonayaan baahida iyo weliba bugtada markaas ay u qabaan dadka gobolka waqooyi bari iyo weliba su-aal suurtagal ah oo cabir markaas ka jawaabi karo dhegeystayaasha inay soo gudbiyaan muhiim ah eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga halo assalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa xasan halkay ku suganta xasan
xaafadda isli soo dhowow
waa ku salaam saaxiib adiga horta shukran
iyo wiilka kaloo walaalka ah waa salaamay caamir maxamed caamir maxamed waa salaamay shukran iyo ninka yuusuf bakar saaxiibo ka qayb qaad fadlan waqti aan uu socdaa ha allele waxaan weydiinayaa Mhm.
laba qodob oo maxaan ku rahdaa ninka la yidhaha baalkii ay kusoo galeen eh, ay kusoo ga- maxaan ku rahdaa ku kaambeyn gareeyeen ruto iyo ninka la yidhahda ba- aadan bare haye
in wax laga qaban doono in kale Mhm.
waa ay dhiiga iyo dadkii maxaan ku rahday eh, maxaan ku rahday tobanka sano oo lasoo dhaafay la dhibaateeyey oo north eastern lagu laayay maxaan ku rahdaa sida xuquuqdooda laga heli kara iyo ay dhiigan dadka lagu dhibay intaas rabaa inaan weydiiyo bal shukran mahadsanid
nin waa mahadsan tahay waa horta arrimahan ay dhiiga muddo dheer ay soo jiita maheen arrimaha ay dhiigana waa arrimo jira waa arrimo vetting la adiya waa arrimo dadka lagu dhiba hataa x- xilka waxaas xasuustaa yuusuf xaaji arrintan waa taagneed markaas mi- minister of internal security iyo defence lahay waa lasoo jeeday gaarisa adna dhib badan ka taagnay soomaalida qaarkood vetting aan la geliyaa marka waxaan wax aad shaqsi wax ka qaban kara maaha siyaasadana badi ballanqaadaa ku badan hadda wixii madaxweynaha ballankii faraha badan oo isqaadaya aawe kenyanka hadda waxay iska warsanayaan waa midaas taasna taas ay lama tahay marka arrimahan ay dhiiga waxaa la rabaa gobolka madaxda laga soo doortay laakiin camirow sbalsii karo waa la degdegayaa Eh, haddii madaxweynaha shalay la doortay hal bil hadda xeerka u hayo waxalba hal maalin yuse asaaskaa la fiirinaa aasaska waxaa la fiirinaa madaxweynaha daraad waxaa tahay saddex boqoloo bilyan aan ka yareynaa yani xafiisaha shaada lagu cabaayo iyo waxaan programkan Haye.
travel balaayadan expenditure-gan aan jaraa dhahay ninkaa sugaya maanta kaas oo uhuru kenyatta hataas maxkamadda yani aas doortay ayaa waxaas rabaa inaad systemka sharciga geliya inaad kaas ay jirta ninkaa sugaya maanta asaaskaa wax laga dareemaya cunug yar waxaa la dhahay saanqaadkiisa laga dareema madaxweynaha inaas wax qaban doono saanqaadkaan ka dareema aniga wax ma qaban doonaa waa su-aal taagan waxaan waa wax toban sano soo jiri waa ma deynta waddanka inta ismarahaya waxaan waa wax isku furmi waxaad marka asugu har naftiisa inaad okay bal eh, su-aasha jawaabta waa eh, ciyaarka ha dhexdiisa.
yani waxaan waa political gimmick yani waxaan waxaan ku qabanaada waa iska been su-aalaha gobolka yani identity crisis waa wixii hadda ka hadlay yani ina annaka i d cunuga ka- ku dhasha kenya markaas awada sideed iyo toban gaara karyoko loo geynaa waa loo- waa loo goynaa annakana hataa nodista marka idiga laga gura waxaad arkay dowladda lacag ay ku bixisaa budget ay siisaa ninka budgetka la sii iyo kooxdiisa committeegi ayaa lacag double la siisiinaya oo da- shac- ay dadka aruurinayaan jiftiya dadkan dana lacag ka sii qaaday nin waxaad arkay dhulkiisa lacag looga qaada oo id lagu siinaa waxaan yacni isolation maaha idgan baasboorkan dhaqaalahan waxaan waa hal waa ambarelaago waa waa hal shay waa dallado marka dallad hal hal shay looma kala qaadi kara ummaddan dadnimadooda waa inay aas-aaska waddanka ka muujiyaan oo la arko horta inay kenyaan yihiin ina maanta lagugu dhibay yani lixdan sano kabacdi i d oo maanta baasboorka lagu fadgarayay adoo hataa qaba vetting lagu dira yacni waa wax hataa laga hadla maaha waxaan yaa dhamayn kara marka sharciga waxaad leeyahay sovereignitiga dadaa iska- dadka iskale yani madax banaanida dadka iskale laakiin marna iyadoo direct ay exercise garayn karaan marna waxay u dhiibeen embiyaasha annaka marka xaquuqdayna iyo nolosha iyo nidaamka iyo repre- wux kulle waxaan u dhiibanay embigaas iyo madaxdaas madaxdaana waxaa la rabaa marka intay electionka ku bixiyaan oy siyaasada ku bixiyaan electionka waqtiga yani soo dhowaada kuma bixiyaan nolosha dadka abaartaas iyo ay dhiigaan iyo waxaan kulli waa is wataan ha hadda lacagaha la bixiyo oo laleeyahay inua kwa jamii inua kwa jamii social welfare programka Mm.
midaan hadda eh, la dhahay hasla fund waxaan kulli waa isla socdaan marka ani ma aaminsani eh, in wax laga qaban doono idgan idgana doketka defenseka maba hoos imaada internal securitas hoos imaada dabcan asaga wuxuu la jeedaa een, haddii ay isla socdeen oo sheegeen wax baan ka qabanan wax oo saaxiibo ahaan ay u wada socdeen yani two thousand and two thousand and two Mhm.
campaign platform ku xasaasahay Mm.
raila two thousand and thirteen maxaas ku kambangareynay ina dhalinyarada la siin doono i d laguna siin doono wajar hataa gobolihii la furfuray aawi huduma center hadda maxay qabtaan oo gobolka maxay ka qabtaan huduma center aawi passportka gaarisa laga furay waa la xiray marka waxaa nidaamkan horta yani annaka yani kenyaan ah anakoo eh ayaa waddankan waxaan ku joognaa lacag ilaaluush taadna waa dadnimo xumada marka waxaa la rabaa ummadan ayaa waxaa la rabaa inay soo istaagta meel Marka hadda waxaad leedahay Waxaa- waxba- waxba maya, kama jiraan.
waxaa kamid eh kuraa maridayna Eh.
inaan aidina la siimo wi in nala aqoonsado ma wi waa waxaan kulli waxaa ka horreynay waa aqoonsi ducale maanta asagoo dowladda dartiis kuma aqoonsanaysa shalay asagoo interviewga marka la weydiinayo kenyan soomaali iyo soomaali arrimihiis kuma shuquulsanayo in badan iska hadlaya ujeed war kenyaan aan yahley ana kenyaan aan yahay kenyaan soomaali halidhin kikuyu soomaali kikuyu kenyan ba lama dhaha yacni su-aashaas way taallaa aad baad mahadsan tahay camir star f m soo dhowo walaal magacaaga walaal aad baan u dhawaay waa xasan dhanka itaan afifa soo dhowo
walaalo aad baan u dhawaayay horta ninka walaalkay aad baan ugu mahadcelinaha indhahaas u fura dadka shacabka soomaaliyeed oo gobolka waqooyi bari joogo Ee, adiga madaxdana, ee, adiga hadda- adiga adiga adiga hadda adiga hadda mindhaha ku furan
indhaha ii furmay indhaha ii furmay Goorma ku furmeen?
boqolkiiba boqol Goorma ku indhaha furmeen?
ii markay tahay qabyaalada waxna dhuminay tahay Magacaaga dadka xasuusi.
madaxda oo aana naga dooranina inay markay tahay na liyaceen yaan u aragnaa Su-aashi- Inta kastana aan soo dhaafnay in
su-aal maarta inaad gudbiso mise bogaadin su-aasha weydiina waxaa waaye Hmm.
ee, lacagta ee, beecsharada yaryar oo aan ku hormarina madaxweynaha Hmm.
ee inay dulsaar leedahay ribo tahay diinta islaamkana ay ogoleen annagana xaq aan ku leenahay taas maxaa laga qaban karaa ama nimanka madaxda siyaasiyiinta ha noqdeena ama dadka kaleba aan dhahana
waa tahay star f m soo dhawo walaan magacaaga siyaasiyiinta ha noqdeena asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa daawud khaliif oo lagdheera joogo soo dhawo daawud
niyo waad mahadsantihiin horta saaka waxaad soo saarteen wax cajab leh haye
waxaanse kuu sheegi Hmm.
een, waxaa la yidhi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin haye
saldhigga weyn horta waxaa waaye markaas kheer waaf- ilaahay ninkuu kheer waafajiya Yuu fa- yuu waafajiyaa nacam diintu waafajiya aad iyo aad waxaan kuu sheegi Hmm.
caqliga soomaalida ee, ay laheyd waa sidii diinta ee hadda maanta ka tahay oo faruuryahan keli buu soo noqday haye
maanta aan taaganna eed hore iska soo dhaaf ee, northeastern province saddex madaxweyne goboleed baa joogaan haye
dadkan waa dad wada dhashe Mhm.
waxaa la rabay inay mashruuc soo saaraan oo proposal intay sameeyaan sharci sameeyaan northeastern ay sharci wadajira u sameeyaan dhibkooda lagu xalliyo haye
waxba kamay qabanin way iska hurdaan haye wiilkan haddana waa ninkan waa nin yaroo caqli leh kheer allaha siiyo caqli wax badan buu dadka fahamsiinhayaaye Mhm.
laakiin akhriskaa gadaal ee dambad kenya ku eedayso kenya waqtiga aad soo eedi lahayd way soo dhaaftay ha
maanta waxaa loo joogaa xornimadii adigaa haysataa sax
north eastern province saddex madaxweyne goboleed bay leedahay marka su-aasha aad sheegaysa maxay tahay marka su-aasha waxaa waaye aha dadkan in la su-aalo dadkan madaxda ee lasoo doortay aha.
garis iyo wajeer iyo mandera Yes.
toban sano yaa su-aalaya marka ay soo saareen iyo sharcigii ay soo saareen maxaa wey yaa su-aal Weydiiya.
yaa su-aalaya marka
waxaan su-aalayaa ninkan dawladda kore ko- hadda la ahayo ma iska daa ninkana yaa rabta inuu su-aalo marka shakhsiyaadka aad leedahay ee siyaasiyiinta hala su-aalo
dadkiinan hadda hadalka faafin ayaa su-aali oo ayagaa su-aalla miya ha ma gaarisa iyo mandera iyo wajeer dadkii lasoo doortay Aha.
balan baarlamaan baa ka furane se- toban sane yuu ka furnaaya weliba shan iyo toban sano u ka furnaaya aw proposalkay soo saareen sharciga waxay kusoo kordhiyeen aw aad baad maadsantahay baabaa Kenya daawud laga maqnaa ay muujiyeen aw Shukran.
dowladda hamdulla way way qaadan lahayd sharciga kenya eh, baro- wadamada kale ay haystaan waad qaadan lahayd.
aad baad Aw, maadsantahay ay soo shukran saareen.
shukran shukran shukran baba Eh, daawud khaliif wuu mahadsan yahay dhegdheera dhankaas waalaikum salaam soo dhawo ma su-aashaada fadlan maya camurad baba daawud waan salaamaya isku meel baan kasoo hadlaynaa Een, haye Eh, saaxiibkay camar waan salaamaya maasha allah nin wanaagsan waay oo aad wax u yaqaano oo Soo koob, dadka- fadlan.
dadka Kenya. waxaan leeyahay aniga Mhm,
horta madaxda eed ma laha mhm.
madaxda eh, roadmap qoran baa horyaal marka lasoo doorta ma garat Mhm, system loogu tiragalay soomaalida loo- kenya degdo mhm, oo dawladda eh, rijinka kore ee ugu tiragasho mhm.
ayaa hortaal ayagana waxba kama bedeli karaa inaad dawladdii samaysa bedesho ma ogi haye marka ninka wixii awoodiisa mooyaane wax kale ma qaban karo marka waxaa leedahay dowladda inay isbedesho ma ogi ay dadka ayaga isma bedeli karaan inaad dawladdii kale hore saashaas bedesho ma ogi dowladda eh, intay ka koobanta mataqaana adiga yaa ka bilaabata dowladda dawladda madaxweyne iyo marka m c a oo waay marka waxaa u taqaanaa mad- dowladda madaxweyne kuwaas u taqaanaa miya dowladda dawladda waxaan u aqaan laakiin shacabka aniga haddaa shacab lahay awood baa le awooddeena anu waqtiga waxba kuma bedeli karno haye anigu macnaha eh, waxaan bis ugu dambeeyaan ku jirnaa ma garad aad baa umahadsan tahay shukran
waa soo socda walaal soo dhow magacaaga ها
soo dhow
وندوه magacaagii sheeg
محمد وجهه تقلقة ترى هفا haye
marka arrimaha uu kaga dhawaajiyey ninka magaciisa camir Mm,
aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay waa arrimo meesha ku jiraan haye
ay ila tahay hildibaamada laga soo doorto gobolka waqooyi bari Ah, northeastern ah.
inay dadka si fiican ugu hagarbaxaan aad waa mahadsan tahay star f m soo dhawow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ilbiriqsira haysataa soo dhawo walaale waa ilbiriq subax subax hal su-aal aan weydiinaya caamir haye
waa wax badan wuu ka soo hadlay oo dee ninkii wax fahmayna wuu fahamsay ninka waxaan garanay wuu garanay aada iyo aad
annaga hadda misaale markaan kusiiya gaariso markii dhadhaab laga tago kale oo la aadahaya nairobi Ah, gaaris wax bini aadan oo gari kara male haye buundada markaad dhafto bankaad dhaaftana cid wax kuweydiin male aada iyo aad ilmihii oo kabaadhaha wataa jeebka laga wada gashanayaa haye mahid baa le kenyaan aha
askar maamulka gaarisa wax alla wixii gaaris haysta oo madax ahaa aha dhibaatada waxay ku dhac